أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليسو قدبيان فتاوى شرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعن نوجه عندنا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى sidii ay ballanta iyo mawcidku uu ahaa maanta oo ah maalin khamiis ah bisha ramadaanna ay tahay siddeed iyo toban waxaa marti inoo ah oo aynu soo wada dhoweyneynaa sheekheenna sheekh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu llahu tacaala iyo mashaayikhda iyo dullaabta kale ee la socota sidaas in la-eg mashaayikhda iyo dullaabulcilmiga iyaguna ka yimi magaalada hargeysa oo iyagana hormuud u yahay shaykhunaa abu yaxya rashiid maxamuud cige xafidahu llah dhammaantood waxaynu leenahay xayaakum allahu ahla wasahla wamarxaban bikum fii beytin min buyuut illah ku soo dhowaada oo yimaada gurigiinnii iyo walaalihiin iyo ardaydiinnii masaajid ka mida ilaahay masaajidiisa iyadoo markaasi diyaar aanu u nahay inaanu idinka faa'iidaysanno oo cilmigiinna iyo nasaa'ixiinna aanu qaadanno ilaahayna subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanayno inuu nagu anfaco waxaynu ilaahay uga baryaynaa mashaayikhda iyo culimada inoo timi ina uu safarkooda iyo waktigooda ay soo bixiyeen ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkooda ugu daro oo u xifdiyo u ilaaliyo fii xillihim wa tirxaalihim su-aalaha lasoo gudbiyey runtii aad bay u badan yihiin waktiga aynu haysannana in sha allah waxaynu isku dayi doonaa inaynu la wada gaadho ee innagoo su-aalaha hore ka geli doonaa su-aasha koobaad ee aynu ku bilaabayno oo aynu qadimayno sheekheenna sheekh cabdulkariim xafidahu llah ayaa waxay tahay waa su-aalo aad u fara badan oo wixii isku noocaba isku meel baynu qabatsiin insha allah waana isku soo ururinaya sheekh waa maxay xukunka ay ku leedahay sharciga islaamka in qofku marka uu geeriyoodo ama uu dhinto qur-aan loo akriyo qur-aankaasi se ma gaadhayaa فليتفضل الشيخ مشكورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد masalada ku saabsan in qofku markuu dhinto qur'aan loo akhriyo wax sunnada nebiga salى اllahu عalayh wasalam ku soo arooray ma aha oo xadiid صaxiixa looma hayo waxyaalaha qaarkoodoo la soo wariyeyna ma sugna marka qur'aan in loo akhriyo nebigu ma sheegin in loo akhriyo waxaa la isla ogol yahay ruuxu markuu dhinto inay ducadu wax tarayso anfacayso waa laysku waafaqsan yahay adiladuna waa sheegaysa waxaa kaloo la ysla ogol yahay sadaqaddu inay amwaadda dadka dhintay gaadhaysana waa laysla ogol yahay axaadiisina waa ku soo aroortay culammaduna waa ku kulansan yihin o waa isku waafaqsan yihin laakiin qur'aan in loo akhriyo dadka dhintay oo qur'aankaasi gaadhayo culammada madaahibtu way isku khilaafsan yihiin way jiraan culammada qaarkood oo yidhi waa gaadhayaa qur'aanku oo waa loo akhrin karaa sida imaam axmed ibnu xambal iyo culamo kale waana jiraan culamo yidhi amwaadda qur'aan loo akhriyaa gaadhi maayo dadka dhintay qur'aan loo akhriyaa ma gaadhayo culamo yidhina waa jiraan waxaa ka mid a alimaamu shaafici imaamu shaafici oo madhabtiisa loo nisbe sheegan jiray wuxuu qabaa inaan dadka dhintay qur'aanka loo akhriyaa gaadhayn buu qabaa nawowi minhaajkiisa waa ka ku sheegaaya mashhuurku inuu yahay qowlka caanka madhabka ka ahi inaanu qur'aanku gaadhayn dadka dhintay alimaam ibnu kasiir kitaabkiisa tafsiirka markuu fasirayo aayadda suuratu najmi wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca waxau odhanayaa aayaddan buu shaafici ka istimbaaday bimacnaa kala baxay inaan dadka dhintay qur'aanku gaadhaynin waayo arrinka noocaasi oo qur'aan in loo akhriyo dadka dhintay waa arrin cibaado ah iyo wax ilaahay loogu dhowaado qurba a weeye shayguna hadduu cibaado iyo qurbo yahay rabbi loogu dhowaanayo ee nas iyo daliil waa inuu markaa ku fadhiyaa falaa yutasarafu fiihi bianwaaci alaqiisati waalaaraa wax markaa ra'yiye qiyaasiya ah lama isticmaalayo lama odhanayo mas'alo kale wax laga sheegaa looga qiyaasanayaayo tanna laga dheeganayaa oo la haleeshiinayaa la odhan maayo ee waxaa lagu gaabsanayaa nasku wuxuu ku soo arooray deliilku ku soo arooray keliya lagu gaabsanayaa mar haddii shaygu cibaado iyo qurbo yahay saas aawadeed qowlka saxiixa ahi wuxuu yahay ee qawiga ahi inaan dadka dhintay qur'aan loo akhrinayn qur'aankaasina aanu gaadhayn qowlkaasaa qawisan xagga deliilka wax deliiloo sheegaya inuu gaadhayana lama hayo laakiin ducada waa in loogu dadaalaa oo aad ducada loo badiyaa khaasatan dhallinyaradoo kale waxaa dhici karta waalidadood inaynay markaa ilaawaan oo aynay u ducayn taas yada ayaan la samayn ee ha lagu dadaalo ducada oo ruuxu waa inuu ilaahay ka baryaa inuu isaga ilaahay u dembi dhaafo rabbi ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat ducada caynkaasa waa inuu badsadaa inuu naftiisa marka koowaad u duceeyo inuu ilaahay u dembi dhaafo marka labaad labadiisa waalid xaq bay ku leeyihiine waa inuu u duceeyaa inuu ilaahay u dembi dhaafo marka saddexaad cidda iimaan leh rag iyo dumarba si caama waa inuu ugu duceeyaa in ilahay u dembi dhaafo waxaanaad arkaysaa nebiyadu inay sidaas samayn jireen nebi ibraahim wuxuu idhi rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab waxaan ilaahu noo dembi dhaaf anigiyo labadayda waalid iyo mu'miniintaba ilaahu dembi dhaaf nebi nuux muxuu yidhi rabbi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaat nebi moxamed maxaa la amray faaclam annahu laa ilaaha ila allah waاstakfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat maadaama isaga aabbihii hooyadii dee ay ku dhinteen carabi waxay ku sugnaayeen isaga lama odhan labadaadii waalid dembi dhaaf ilaahay uga bari laakiin maxaa la yidhi adigu ilaahay dembi dhaaf weydiiso mar labaadkana mu'miniintoo dhan ilaahay dembi dhaaf weydiiye markaa saas aawadeed ducada aad ha loo badiyo weliba khaasatan wakhtiyada la sujuudsan yahay iyo awqaadda kale ee lagu rajada badan yahay in ducada la aqbalaayo aad ha loo badsado ducada sidaa lagu ducaynaayo oo ilaahay dembi dhaaf iyo makfiro laga baryaayo labada waalidna loogu ducaynaayo xadiis abu daawuudka ku soo arooray waxa uu sheegayaa ruux jannada ku jiraa derajadiisa sare loo qaadaa markaasuu wuxuu yidhahdaa ilaahow tani xaggay iga timi markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa waxay kaaga timi biistikfaari waladika laka ilmo adiga kuu sugnaado adigu aad dhasho tafiirtaada ah inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyey kaaga timi derajadaa sare lagu qaado saas aawadeed dadku way fudaydsadaan ducadee ducadu aad iyo aad bay muhim u tahay waana laysku waafaqsan yahay amwaadda inay anfacayso adiladuna waa ku soo aroortay wallahu aclam
su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh waa maxay xukunka inan lala tegey waa inan uu nin la tegey oo weligeedina diiday oo khasab lagu mehersaday sidaana lagu qabo qabitaanka iyo guurka xukunkiisu muxuu yahay
kollay mas'aladani waxay ku saabsan tahay qadaa laakiin haddaan wax ka yaro tilmaamo baabu fatwo maahe waa baabulqadaa iyaduu yahe si caama haddaan wax uga tilmaamo hablaha in lala tago oo waalidkeed laga kaxaysto oo lala dhuunto oo sidaa lagu kaxaystaa ma bannaana waa arrin xaaraan oo dembi ah oo dumarku inay safraan iyadoo maxramkeedii aanu la socon sharcan ciddaan gayaanka u ahayn baa maxram la yidhaahdaa aabbaheed walaalkeed adeerkeed ruma inankay eeddada ruma u tahay inankay habaryarka ruma u tahay kuwaasaa waxaa la yidhaha maxram yadaanu maxramkaasi la socon gabadhu inay safartaa waa xaaraano ma bannaana oo nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalيyه waslm laa yaxilu limraأaةi tu'minu biاllahi walyowmi اlآakhir an tusaafira masiiraةa yowmi walayla ila wamacaha duu maxram uma xalaal aha gabadh ilaahayna rumaysay maalinta aakhirana rumaysay masaafo habeen iyo maalin la socdo inay safartaa uma bannaana iyadoo mid maxramkeeda ahi la socda mooyaane ama aabbaheed ama walaalkeed ama eedda rumakay u tahay iyo kuwa la midkaa marka safarkaasi waa xaaraan oo ma bannaana mar labaadka khal way noqonaysaayo ninkii iyo gabadhii gaar bay isla noqonayaan nebiguna wuxuu yidhi salى اllahu alayh wasalam maa khalaa rajulu bimra'atin ila kana الshayطaanu ثaalisahuma nin gabadh lama khaali noqdo oo keligii lama keliyoobo oo meel kulama keli noqdo in shayطaan weheliyo mooyaane oo shayطaan ku saddex yahay mooyaane marka ninka iyo gabadha isla gaarka noqda ee keligood meel gaara ku sugnaada ee aan isqabin ee aan markaa maxram isu ahayn waxay noqonaysaa mid markaa shareecada aan ku bannaanayn oo khal way noqonaysa waa dembi labaad waxay loo filaan u tahay socodkaa keligood ay safraan in fitnaan ay dhacdo weyni ayay markaa halis u tahay waana la sheegay dadka qaarkood dadka ma wada ahee qaarkood intaynay ciddii wax isugu cantatabaysayba aynay gaadhin inay hawshiisiiba fuliyeen dadka qaarkood hawsha noocaasa waa laga sheegay nin baa wuxuu yidhi islaam baa lagala tegey inantii markaasaanu raadinay meelay galgasheen baanu aragna dee la ba'sayey maxaad ka daba joogtaa baan ku idhi buui waa ta halkaa la ba'sadaye maxaad ka daba joogtaa waxaa se igala layaa badnaa wadaad baa mas'alada isagoo u doodaaya ayaa waxaan u soo taagnaa in lagu yidhi war meesha fitnaa ka imanayso oo zina inay dhacday halis u tahay intaynay markaa waxbaba laysugu cantatabin markaasuu yidhi anigu waxaan ku idhaahdaa hadda waa wadaadkii hadday dani idinku qabsato hore ha u geline meelaha soke ku daaddaadi wadaadkii baa sidaa leh bawdyaha iyo meelaha ku daaddaadi baan idhahdaa taasaan u soo taagnaa wadaad yidhi marka fitno badan bay xambaarsan tahay hawshaas meesha wadaadkii leeyahay hore uun ha u socon ee halkaa soke joog bal maxaad ka filaysaa markaa kaan wadaadka ahayn inu odhanayo marka tegitaanka hablaha la masaafaynayo oo lala tegayaa waa midaan shareecada ku bannaanayn daliilna aan loo haynin gabadhana marka la guurinaayo waa in weligeedu guuriyaa oo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliyin guur ma jiro asaxayaa in weligu guuriyo mooye si kale guur kuma asaxayo guur kaloo asaxayaa ma jiro wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baail gabadh kasta oo guursata weligeeda idankiisa la'aantii guursataa nikaaxeedu waa baail baa nebigu yidhi nikaaxeedu waa baail laba goor buu ku celiyey marka weli la'aan haddii lagu guursado saasaan nikaax u asaxaynin haddii laakiin wadaad mid ay u qabaan inuu markaa garanaayo oo shareecada yaqaano ay u tageen oo isagu yidhi waa bannaan tahay oo isagu isku cantatabay lama odhanaayo waa zino zine ma aha oo xaaraantii zinada ahayd lama mid aha nikaaxii saxiixa ahaana lama mid aha meel dhexuu ku sugan yahoo nikaax faasidaa la yidhaahdaa nikaaxa faasidkaana waxaa loo isticmaalaa kaa ay culammadu isku khilaafeen ee khilaafku ku jiro laakiin qawiguba yahay inaanu asaxayn sida nikaaxa weli la'aanta oo madhabta xanafiye la yidhaahdo waa madhab afarta madhabood ka midee waxay qabtaa weligu inaanu shardi ahayn ee uu sunno yahay bay qabaan marka waa mas'alo madaahibta badankoodii ay diidan yihiin oo leeyihiin ma asaxayso laakiin madhabtaasi ay la keli noqotay inay yidhahdeen waa asaxaya daliilkuna wuxuu waafaqsan yahay qowlka odhanaaya guurkaasi asaxi maayo weli la'aan asixi maayo kaasaa daliil ku raacsan yahay labadii xadiis aynu sheegniye adillo kale ayaa ku tusinaysa saas aawadeed nikaaxa faasidka ahi axkaamaha qaarkood wuxuu ka shabbahaa ka saxiixa ah oo kow zine lagu sheegi maayo oo laba nasabku waa sugnaanayaayoo ubadka ku dhashaa aabbahood baa loogu abtirinayaa oo nasabkii waa sugnaanayaa aabbahoodna waa isdhaxlayaan dhaxalkii iyo nasabkiiba waa ku sugnaanaya saddex gabadhii lagu bannaysay nikaaxa faasidkaa ee weligu aanu meherin waxay yeelanaysaa haddii loo tago meher bay yeelanaysa meher ayay yeelanaysa oo waa in meher la siiyaa meherkaana waxay yidhahdaan culammada badankoodu mahrulmisli buu noqonayaa oo dumarka iyada la asaagee la midka ah ee ay qaraabada yihiin waxa lagu meheriyo wax la mida ayaa iyadana la siinaya waxayse ka shabbahdaa nikaaxii baatilka ahaa in la kala kaxaynaayooo aan la sugayn oo la daynin oo sidaa aan lagu daynayn ee labadii qof in la kala kaxaynaayo xaggaana kii baatilkaa buu ka shabbahaa marka la kala kaxeeyo waa la cadad bixinayaa markay cadad baxdo dabadeed hadday markaa isku raalli noqdaan inay isguursadaan markaasaa nikaax saxiixa laysu guurinayaa laakiin sidiisa loo dayn maayo xukunkiisu saas yadaa weeye wallaahu aclam
axsan allahu ilaykum wbaaraka allahu fiikum su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay saa'ilku waa maxay xukunka ay leedahay dawada la isku naaxiyo siiba dumarka qaar isticmaalaan
waxyaalaha dawooyinka ku saabsan waxaa loo isticmaalaa xanuun in layskaga daweeyo xanuunka in layska daweeyaana oo shay xalaala laysku daweeyaana waa bannaan tahay maa anzala allahu min daa'in ilaa anzala lahu dawaa'an fatadaawow cibaada allahi walaa tadaawow bixaraam nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaahay cudur kastuu soo rogay dawuu u soo rogay marka addoommadii ilaahayow isdaweeya oo xaaraan ha isku dawaynina xaaraan ha isku dawaynina qofku isagaan xanuun qabin dawo inuu iska isticmaalo kimika ah waxaa dhici karta caafimaadkiisa inay wax yeeshaa laga yaabaa waayo waxyaalahan kimikada ahi dhib bay leedahay dhib ayay leedahay marka waxa weeye haddii caafimaadkoodii ay dhibaato u leedahay wixii dhib u leh walow manfaco yarba ha is yidhaahdo waa ku taraysaaye inuu ruuxu isticmaalo ma aha laakiin haddii wax dhibaato aynay lahayn anigu dawadaa ma aqaane wax dhibaato ah haddaynay lahayn manfacana ay yeelato waxay noqonaysaa inaan dhibaata ku sugnayn wallahu aclam
axsan allahu ilaykum su-aasha ku xigta saa'ilku waxa uu yidhi hablaha markaa la guuriyo yarad baa laga qaataa yaradkaasi muxuu yahay xukunkiisu mid hore loo isticmaali jiray xilligii hore muslimiinta saxaabadu la yaqaanay ma yahay mise waa arrin innaga inagu gaara hablaha marka la meheriyo waxay yeesheen meher bay yeesheen meherkaa xaq bay u leeyihiin waxay beddel ka tahay bannaysadka la bannaystay ayay markaa beddel ka yahay meherkaas ninkii inanta guursaday wixii uu khiyaarkiisa ku bixiyo uu reerkii inanta siiyo yadana dhibi kuma sugna wax dhibaato oo ku jiraah ma jiro waana ixsaan iyo samafal wanaaggii loo galay wanaaggiisii buu gelayaa dhibina kuma sugna shardinta marka hore la shardinaayo oo la odhanayo xoolo intaa la eg waa inaadna siisaa oo taa lagu xidhayo oo shardi laga dhigaayo yadiina meher gaara loo qabanayo taas qudheeda culammada qaarkood waxay yidhaahdeen labada noocba waxay noqonayaan inta aan gabadha la meherin haddii la shardiyo iska meherun bay noqonayaan shardigaasna wuxuu noqonayaa shardi suuroobaaya in nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ina axaqa ashuruuطi an yuwafaa bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj shardiyada waxa ugu xaqnimo badan in la oofiyo waxaa markaa xubnaha taranka ku bannaysateen baa ugu yacni xaqnimo badan in la oofiyo marka intaan gabadha la meherin haddii xoolaha lagu xidho waxay noqonayaan meher bay noqonayaan marka laba noocun meherkii in loo kala qaadayoo yacni markaa labadaba markaa la magacaabay markaa iska noqonayaan laakiin waxaa xaq u yeelanaysa inay iyadu bixiso mooyaane gabadha xaq u yeelanaysa oo iska leh gabadha marka la meheriyey dabadeed wixii la bixiyo ciddii la siiyey baa ay markaa yeelanaysa haddii aabbaheed la siiyo aabbaheed baa yeelanaya haddii qaraabadeeda kale la siiyana qaraabadeedaa kalaa yeelanaysa haddii yada la siina yada yadaa yeelanaysa marka ciddii la siiyo ayaa markaa yeelanaysa gabadhii markii la meheriyey dabadeed xoolo inay soo doontaan reerkii oo yidhaahdaan xoolaha caynkaa iyo caynkaasana siiya ee yaradka ah haddii aydaanna siinin dee gabadha waa kaxaysanaynaa tan noocaas iyadu ma bannaana inay yidhaahdaanna mid u furan maaha mid u furan ma aha wixii laakiin loo garto iyagoo aan iyagu sidaa ugu toojargarayn markaa dambe waxay noqonaysaa mid markaa bannaan bay noqonaysaa dadka qaarkood waxaa dhacdaa intay markaa yarad soo doontaan haddii la siin waayo gabadhaba markaa inay ka kaxaystaan oo ay gabadhii u diidaan oo ninka ooridiisii loo diido tan noocaasi shareecada meel la kagama taalo waana midaan bannaanayn gabadhuna cisyaan baa la amrayaayo ninkeeda inay caasidaan la amrayaaye inay markaa cidda amraysa walow waalidadeedba ha noqdaane inay ninkeeda caasido cidda amraysa waa inayna ku adeecin oo ku raacin haddii kale iyaduna dembay ku jirtaayoo cisyaan bay ku sugan tahay wallahu aclam baaraka allahu fiikum waaxsana allahu ilaykum saa'ilka kaa ku xiga ayaa wuxuu leeyahay ninbaa gabadhiisii furay furitaan rajci ah kadibna intii ciddada ay ku jirtay ayuu jimaacay wax dembi ma ugu sugan yahay
jawaabteedu waxay tahay gabadhaa la talaaqay ee talaaquna rajciga ahaa muddada ay ciddada ku sugan tahay axkaamaha qaarkood waxay ka shabbahdaa oorida axkaamaha qaarkoodna waxay kala mid tahay dumarka kaley kala mid tahay axkaamahay oorida ka shabbahdo waxaa ka mid a talaaqaa uu raajacsan karo aan dalqadihii dhammaanin marka uu gabadhaa furay welina aynay cadad bixin haddii labadooda mid dhinto ka kale dhaxalku isu soo taagayaayo zawj ama zawjuu ku dhaxlayaa oo axkaamaha waxay kala mid yihiin ooriday kala mid tahay axkaamaha qaarkoodna waa kaga duwantay oorida waxay ugu soo noqonaysaa inuu raajacsado raajacsiguna wuxuu ku sugnaadaa odhaah buu ku sugnaadaa ku tusinaysa raajacsi waxaana fiican markhaatiyaal inuu yeedho laakiin sida jamaahiirta culammadu ku tageen qawigana ah ficil keliya uu sameeyo kuma raajacsamayso waayo nikaaxa ixtiyaad baa lagu sameeyaayoo arrinka ku saabsan furuujta aad iyo aad baa looga dadaalaayo yacni markaa lisaanulxaal ama ficil kuma raajacsamayso kuma soo noqonayso marka isagaa raajacsan inuu u galmoodaa ma bannaana wuxuuna ku dhacay shay dembiyo xaaraan uu ku dhacay ilaahayna waa inuu uga toobad keenaa xaaraantaa uu ku dhacay oridiisa hadduu doonayana iyadoo ciddada ku jirta waa inuu raajacsadaa haddii kale waa inaanu u tegin wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha ku xigta sheekh wuxuu leeyahay saa'ilku waa maxay xukunka iibinta ama iibsashada dameeruhu
jawaabteedu waxay tahay dameeraha hilibkoodu waa xaaraanoo in la cunaa ma bannaana ha yeeshee manfaco xalaalay leeyihiin oo rakuub baa laga dhigan karaa oo waa la raran karaayoo waa la dhaansan karaa maadaama manfaco xalaala ay leeyihiin iibkeedu waa bannaan yahay in la iibsadaa wax dhibaatiina kuma sugna ciddii u iibsanaysa manfacada xalaasha ah ee ay leedahay dameeruhu leeyihiin inay ugu intifaacaan ee inay qashaan aan u iibsanaynin waxay u noqonaysaa iibkaasi ka iibsanaya iyo ka iibinayaba xalaal buu u noqonayaa wax dhibaataana kuma sugnaa waxaanu ku guda jiraa cumuumaadka bayca xalaalaynaya ayuu ku jiraa waaxala allahu lbayca waxarama riba wallahu aclam
baaraka allahu fiikum saa-iilka ku xiga wuxuu leeyahay sheekh qof ayaanu isqabanay isqabadka iyagaasina waa afka oo keliya amabase gacantay naga gaadhay cafiskii ku filan tahay in anigoon u tegin aan cafiyo mise waxaa lagaba maarmaanoo shardiga inaanu isu nimaadno oo aan u tago
su-aasha jawaabteedu waxay tahay labada ruuxa isku dhacay ee isqabtay ama afka ha ka wada hadlaan ama gacanba ha ka gaadhee markay iscafinayaan waxa fiican labada mid walba cafisku inuu ka dhaco haddaad adigu keligaa cafido dee isagii kuma cafin waanaad u baahan tahay cafiskiisa inaad hesho ta kale laabta waxay isugu hayseen inay meesha ka baxdaa la rabaa taas aawadee wakhtiyada qaarkood oo adilladu ay ku soo aroortay dadka qaarkood in loo dembi dhaafayo oo mu'miniinta loo dembi dhaafayo labaan loo dembi dhaafin baa xadiisku sheegaya labadaasi waa maxay ruux gaala looma dembi dhaafo laba markaa ishayo uur xumo dhexdooda ay taallana yagana looma dembi dhaafo waxaa la yidhaahdaa andiruu haadayni xataa yasalixa labadaa u kaadiya ilaa ay ka heshiinayaan marka sida heshiisku ku dhacayaana waxay tahay cafiskii labada geesoodba inuu ka yimaado ayay markaa tahay laakiin hadday dhacdo adigu inaad cafido dee cafiska aad cafiday waa kuu sugnaanayaa laakiin adiga cafigii lagu cafin lahaa waa kaa maqan yahay waanaad u baahan tahay marka waxa fiican in labada geesoodba cafisku ka dhaco laabta wixii isugu jiray meesha markaa ay ka baxdo ruuxii kalena ma oga inaad cafiday oo waxa dhici karta uurxumadii inuu ku hayo aanu kuna cafinna marka si ay taasi u dhacdo cafiskaasi waa in markaa labada geesoodba cafisku ka dhacaa wallahu aclam
baaraka allahu fiikum saa-iilka ku-xiga waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa waa maxay xukunka mawliidka masalada jawaabteedu waxay tahay mawliidka xukunkiisu yacni ma jiri jirin wakhtigii nebiga sala allahu alayhi wasalam mawlid la akhriyo nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu salliyaa waa mashruuc nebiga salliga lagu salliyayana aayadda qur'aankiina waa ku soo aroortay axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ku timi ha yeeshee kayfiyada loogu sallinayaa waa inay tahay si sunnada waafaqsan waa inay tahay oo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam waa inaan la khilaafin in la yidhaahdo cod isku midaa la ysla eeganayaa saraa loo qaadayaa yacni kayfiyada noocaasi waa kayfiyo aan sunnada waafaqsanayn oo nebigu aanu u samayn aanu amrin in loo sameeyo saxaabadiisi aynay u samayn yacni intaa midnaba aynay dhicin maalintii nebigu dhashay si gaara in loo xuso oo sannadda maalintuu ka dhashay in la yidhaahdo xus baa lagu gaar yeelayaana ma soo aroorin waa jirtaa nebigu sala allahu alayh wasalam isniinta iyo khamiista inuu soomi jiray asbaabtuu u soomi jiray khamiista iyo isniintana waxaa ka mid a camalka ayaa ilaahay loo bandhigayaa waxaa kaloo ka mid a in maalinta isniinta markaa uu dhashay dad fara badani waxay aada ugu celceliyaan habeenkii nebigu dhashay nebigu horta habeen ma dhalane maalin buu dhashay nebigu habeen ma dhalane maalin buu dhashay daaka yawmun wulidtu fiih rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam taasi waa maalintii lay dhalay marka maalinimo inuu dhashuu nebigu sheegay maalintuu dhashayna waxay ahayd maalin isniinay ahayd xagga sanadka haddii laga eegana bisha rabiiculawal bay ku jirtay laakiin maalintay ka ahayd waa la ysku khilaafaa ma sagaalkay ahayd ma labiyo tobankay ahayd khilaaf baa ku jira khilaaf ayaa ku jira haddii maalintaas sanawiga ah ee sanadiiba mar imanaysa nebigu xusi lahaana layskuma khilaafeena waa la garan lahaa waxaa laysugu khilaafoo loo garan waayey waxa weeyaan waa inaan nebigu xus ku gaaryeelin maalintaas sanawiga ah ee sanadiiba mar imanaysa ee rabiiculawal ku jirta isniintana waxa uu soomayey ma ahaynoo keliya in markaa maalintaa u dhashay ee waa cillo murakabo oo yacni iska saaran laba shay inuu dhashay iyo in camalkiisa ilaahay loo bandhigaayo iyo in maalintaa la soo saaray saddexdaasoo wada socdaa ayuu nebigu u soomayey maalinta khamiista camalka in ilaahay loo bandhigaayo keliya ayuu markaa nebigu sheegay inuu u soomaayo weliba xadiiskaana waa ku daray isniintana oo wuxuu labada maalmoodba camalka ilaahay loo bandhigaa marka waxaan jeclahay camalkayga in la bandhigo ilaahay loo bandhigo anoo sooman saas yadaa buu yidhi markaa dadka qaarkood xuska ay ku gaar yeelayaan bisha rabiiculawal maalinta ka midka ama habeenka ka midka ay ku gaar yeelayaan waa mid markaa sunnada khilaafsan yani waxaanay noqonaysaa yani bidcay noqonaysaa nebiguna wuxuu ihi salى اllahu alayh wasalam إiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcati dalaala wa kula dalaalaةi fi الnaar waxaan idinka digayaa umuuraha kuwooda la soo darisiiyaan idinka digayaa wax kastoo la soo darisiiyeyna waa bidco oo bimacnaa diinta lagu soo kordhiyey bidca weeyaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam markaa nebigu bidaca saasuu uga digay hadallada marka ay akhriyaan ee dadku markaa shallaadkaoo kale ay ku qaadaan waxaa ku jira waxyaalo badan aan sugnayn baa ku jira oo yacni markaa daliil saxa aan loo haynin oo ashyaa badanoo mawduucaadaa ku jira marka wax wada saxiixa waxaasina ma aha marka sidaas aawadeed khayrku wuxuu ku jiraa nebiga sala allahu alayh wasalam in la raaco taasaa khayr ku jira shay markaa bidacaana in laga fogaado khayr hadduu ahaan lahaa mawliidkan la akhrinayaa nebiga sala allahu alayh wasalam baa odhan lahaa akhriya saxaabadii nebiga akhrin lahayd abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali khulafaau raashidiinkiibaa akhrin lahaa alcasharatu lmubasharuun biljanna akhrin lahaa reer beder baa akhrin lahaa asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam baa akhrin lahayd taabiciintii ka dambaysa akhrin lahayd atbaacu taabiciintii baa akhrin lahayd imaamiyaalkii baa akhrin lahaa imaamu shaafici imaam axmed imaam maalik imaam abu xaniifa a'immadii xadiiskii a'immadii fiqigaa akhrin lahaa dhammaan lagama hayo waxaa inay akhriyeen mawlid inay akhriyeen lagama hayo waa bidco mar dambe soo dariday oo qarnigii afraad dabayaaqadiisii soo dariday oo timi saddexdii qarni ee khayrka lahaa ee nebigu khayrka uga markhaati kacay may samaynin khayrunnaasi qarnii baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga dabeedna waxaa ku sii xiga kuwa ku sii xiga saddexdaa qarni baa fadiilo gaara nebigu u sheegay intaa midnaba may samayn marka khayrku wuxuu ku sugan yahay sida iyagu samayn jiray in lala yimaado nebiga lagu salliyo siday ugu sallin jireen loogu salliyo yacni markaa wax cusub aan lala imanin diintuna waa itibaac ee markaa yacni bilaabasho wax la yska bilaabanayo oo la bidcaysanayo la ikhtiraacaya ma aha wallahu aclam
baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra su-aasha ku xigtaa saa'ilku wuxuu leeyahay qur'aanka akhrintiisa mushqaayad ma laga qaadan karaa jawaabtu waxay tahay qur'aanka akhrinta la akhrinayo mushqaayad in laga qaato waa kala duwan tahay haddii qur'aanka tacliim loo akhrinayo oo cid la barayo barista qur'aanka cid la baraayo mushqaayad waa lagu qaadan karaa qowlka qawiga ah ee culammada badankoodu ay ku tageen haddii ruqyo loo akhrinayo tabiibnimo cid lagu tufayo oo qof xanuunsanaya qur'aankii lagu akhrinayo mushqaayad waa lagu qaadan karaa deliil ba inay leedahay labada mas'alo mid weliba deliil bay leedahay masalada ku saabsan tacliimta waxaa laga deliishanayaa xadiidka sheegaya gabadha nebiga u timi sala allahu alayhi wasalam oo nafteedii nebiga u bandhigtay inuu guursado nafteeday nebiga u hibaysay markaasaa nebigu intuu sare u eegay ayuu ka jeestay oo hoos iska eegay fasacada fiiha anadara wasawaba aragtida sare iyo hoos ayuu u raaciyey markaasuu deedna ka jeestay uma jawaabin nin saxaabiya ayaa wuxuu gartay inaan nebigu doonaynin mayadana karaahiyaystay ninkii saxaabigaabaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah haddaanad wax dana ka lahayn aniga ii guuri markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam orodoo wax doon bal yacni xoole aan kuugu meheriyo doon ninkii baa tegayoo waxba waa soo waayey mar labaad buu celiyo wuxuu ku yidhi iltamis walow khaataman min xadiid wararada wuxuun soo baadh kulay ku tahay kaatun bira bal wuxuun la kaalay ninkii waa soo noqdoo kaatunkii yaraa ee birta ahaana waa soo waayey wuxuu yidhi yaa rasuula allah marada aan sito aan ku meheriyo wuxuu yidhi marada marada aad sidatee xidhan tahay haddii adiga ay ku saaran tahayna yadii waxba uma aha haddii yada aad siisana dee waad ka muduganta qur'aanka ma taqaanaa buu yidhi markaasuu yidhi haa markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam idhab faqad ankaxtukaha bimaa macaka min alqur'aan orodoo tag waxaan kuugu guuriyey qur'aanka kuweheliyaan kuugu guuriyey orodoo tag agsarka culammadu waxay u fasireen in loo jeedo qur'aanka inuu barayo in loo jeedo culammada qaarkoodoo yidhi waa jiraan maya xurmada qur'aanka ayuu ugu guuriye baris loogama jeedo oo sharafta ninkuu leeyahay ooridiisu waxbay ka helaysaa kaannahu inay sharaftaa ku intifaacayso culamada qaar baa saa u fasiray laakiin wejigaasi qawi ma aha wejiga qawiga culammadu u badiyaan waxay tahay in baris loo jeedo la barayo marka haddii xubnihii tarankaba lagu bannaystay tacliimta qur'aanka cid la baraayo in wax lagu cunaana waa bannaantahy calaa sabiili awlaa ta kale cumuumka xadiidka ina axaqa maa akhadtum calayhi alajra kitaab allah walow sababtu gaarba ha noqotee cumuumkaana waa u deliishadeen arrinka ku saabsan ruqyada in qur'aankii qof xanuunsanaya lagu tufo ujro waa lagu qaadan karaa waxaana sheegaya in ujro lagu qaadan karo koox saxaabada ka mida baa safar ahayd dabeedna qolay u soo hoydeen si ay u martiyaan qoladii may marti suurin way qadiyeenoo waa ka seexdeen ninkii reerka ugu mudnaa baa bahalqaniina nimankii laga seexday ayaa loo yimi oo waxaa la yidhi war mid wax tufaa ma idinku jira yagii baa loo baahday saxaabi ka mida ayaa wuxuu yidhi haa anaa tufa ninkan baana laga qaniinay noogu tuf bay yidhahdeen faatixaduu ku akhriyey qur-aan badan kuma akhriyin faatixadoo qurah ayuu ku akhriyo ku tufay biririx baa ninka yidhi waxaad moodaabaa inaan isagaba la qaniinin oo xanuunba ku sugnayn goosan adhiya ayay siiyeen riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan soddon bay ahaayeen adhigay siiyeen qaarkood baa ka shakiyey adhigaa la siiyey ee tufitaanka ay qur'aanka qofka xanuunsanaya ku tufeen lagu siiyey markaasaa waxay yidhaaheen nebiga sala allahu alayh wasalam aan u tagno aan weydiinno iyagoo adrhigii wata aan waxba qaybsanin bay nebiga ula yimaadeen sala allahu alayh wasalam qisadii bay u sheegeen dabeedna nebigu wuxuu u sheegay inay bannaan tahay buu u sheegay waxaanu yidhi wadribuu lii bisahmin anna wax iga siiya yacni saami iga siiya xoolo jacayl nebiga kama ahayn oo nebigu adduunyada dan kama geli jirin dahab hadduu soo galo intaan gabalku dhicin buu kala farraqi jiray adduunya jacayl kama ahayn waa kii maalintu jiyey saxaabada salaad casar dabeedna casarkii markuu salaamad naqsaday buu si degdega u baxo saxaabadii ka tallaabsaday way yaabeen sida degdega u baxay waa soo noqday wuxuu arkay inay yaaban yihiin dabeedna wuxuu yidhi in yaroo dahaboo guriga taallay ayaan waxaan nacay buu yidhi caawa inay noo barido oo guriga ku sugnaataan karaahiyaystay buuhi waxaan amrayey buu idhi intaan gabalku dhicin in la kala farraqaan amrayey waanu caawa noo hoyan marka wadribuu lii bisahmin wuxuu u jeedaa shakigii nimankaas galay saxaabada ah inuu ka saaro niyad sami arrinkan ay u qaataan taasuu uga jeedaa waxaanu yidhi inaa xaqa ma akhadtum calayhi alajra kitaabu ullah saasuu ku yidhi marka labadaa nooc qur'aanka waxbaa lagu qaadan karaa barista cid la baraayo iyo ruqyada dabiibnimo cid loogu tufayo laakiin waxaan labadaa ahayn oo qur'aan akhrisa in ujuuro lagu qaataa ma bannaana hadday tahay dad dhintay oo loo akhriyo ujro laguma qaadan karo xataa madaahibta leh dadka dhintay qur'aanku waa gaadhaya odhanaya ma qabaan in ujro lagu qaadan karo ee afarta madhaboodba waxay isla ogol yihiin haddii markaa amwaad loo akrinayo inaan ujro lagu qaadan karin haddii markaa waxaa weeye yacni ama amwaad ha loo akriyo ama meel ha la yskaga akriyo yacni waxa weeye haddii labadaa mid aan loo akrinaynin wax lagu qaadan karaa ma jiro waxa lagu qaataana wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa culammaduna afarta madhaboodba waa isla ogol yihiin labadaa nooc wixii aan ahayn in wixii lagu qaataa ee qur'aan la akhriyey ah inay xaaraanto aynay bannaanayn afarta madhabood baa isla ogol khilaaf kuma jiro wallahu aclam
axsan allahu ilaykum saa-iilka xiga wuxuu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa xoolaha la qalo qofku markuu dhinto iyo in hilib loo doonto ama cunto hilibkaa cunitaankiisu ma bannaan yahay jawaabtu waxay tahay dadku markay dhintaan xoolaha la qalayo oo qaraabadii meydku ay qalayso waa mid sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafsan oo nebiga iyo saxaabadiisu dadku markay dhintaan waxba may qali jirin axan iyo agas iyo kaadi kasiidayn midnaba may samayn jirin magacyadaa la samaystay wax jiray ma ahayn waa wax lala yimi mar dambe lala yimi weeye ruuxuna markuu dhinto wuxuu xoolihiisaa ku leeyahay oo laga siinayaa bes in laga kanfo oo laga aaso wax kaloo intaa ka dheeraada kuma laha markaa uu dhintuu ka mulki wareegeen xoolahani ciddii dhexlaysa inay u sugnaadeen haddii dad yaryari ku jiraan xoolo agoomeed baa ku sugan xoolaha agoonta in la cunaana waa xaaraan ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naara wa sayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya waxay caloosha ku gurayaan ee ku cunayaan ee ka buuxinayaan waa naar baa ilaah yidhi dad yaryari hadday ku jiraan xoolo agoomeed bay noqdeen xoolo agoomeedna lama taaban karo haddii agoon aynay ahayn ee dad waaweyn ay yihiin laftooda xoolahaas cid gaari kuma tasarufi karto oo dadkii lahaayoo kala maqan waxba lagama samayn karo lagama bixin karo hadduu qof markaa ka mida ehliyaddiisii uu yidhaahdo anigaa jeebkayga ka samaynaya markaa lafteeda waxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa waayo nebigi iyo saxaabadiisu may samayn jirin axanka iyo agaska iyo ashyaadaa may samayn jirin casuumad la dhigi jiray maalinta maydku dhinto ma jirin waxa uu jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabigii la odhan jiray waxa uu yidhi kunnaa nacuddu alijtimaaca ilaa ahli lmeyti wa sancata aطacaami lahu min anniyaaxa jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaannu ku tirin jirnay gurigii meydka oo lagu soo ururo iyo cunto in lagu sameeyo inay baroorta ka mid tahay baannu ku tirin jirnay haddaannu saxaabadii nebiga nahay xadiiska ibnu maajah ee saxiixi saasuu sheegaya culamo badan oo a'immo oo a'immatulxadiisa baana saxiixiyey marka wuxuu tilmaamay inay baroor tahay yacni baroor ficli ah oo baroortiiba waxay u qaybsamaysaa mid qawli oo odhah ah iyo mid ficil ah marka xagga ficilka iyo muuqaalka in laga barooranayay ka dhiganta baroortuna waxa weeye waa shay markaa laynoo diiday wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam isnacuu liali jacfara طacaaman faqad ataahum maa yashhaluhum jacfar markuu dhintay ayaa nebigu wuxuu uhi reer jacfar cunto u soo sameeya oo hadyad ugu keena faqad ataahum maa yashhaluhum waxaa u yimi wax mashquuliya u yimi bimacnaa musiibadan iyo argagaxan geeridu ay leedahaa mashquulisay dadka qaar waxay ku beddeleen inay iyagu cunto samaynayaan oo culays kale la sii saaraayo oo la dul fadhiisanaayo markaa saas aawadeed ashyaadaa in la sameeyo ma aha waana in la yska ilaaliyo laga fogaado waxyaalo badan baana saa ugu jira waana bidco sunnadii bay khilaafsan tahay xoolo agoomed hadday sii galaan waa ka sii daran tahay barooroo kaley ka dhigan tahay yacni gurigan maydkee lagu soo ururayo cuntada lagu samaynaayo waa baroor ficli ah oo xagga ficilka laga barooranayo saas aawadeed waa in markaa la yska jiraa haddii maydka marka la aasaayo dadkani aynay tabarruc ku aasaynin ila dadka qaar baa deliishada oo yidhaahdaa waa hawl oo maydkaa lagu aasayaa haddii tabarruc aynay ku aasaynin labay kala noqonaysaa inay tabarruc ku aasayaan iyo inay xoola ku aasayaan lacag lacag hadday ku aasayaan ha lala heshiiyo aaskii bay markaa ka mid tahaye wixii lagula heshiiyo lacag ha la siiyo waxna yaan la qalin casuumadna yaan la samayn hadday tabarruc ku aasayaanoo xooggooda sadaqadaysanayaanna dee waxa weeye farha laga qaado wax loo sameeyo ayaanu jirin wallahu aclam
axsana allahu ilaykum saa'ilka xiga waxa uu leeyahay waa maxay xukunka ducada salaadaha faralka ah dabadooda imaamku uu duceeyo ee ma'muumiintuna aamiin ay yidhaahdaan deliil ma leedahay
jawaabtu waxay tahay imaamku ducada uu ducaynayo salaadda dabadeeda oo gacmaha sare u qaadayo dadkiina aamiin ay odhanayaan nebiga sala allahu alayhi wasalam mid ka soo aroortay ma aha iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam muslimiinta tujin jiray haddana xadiis qudha oo sheegaya markuu salaadda ka baxay ama duhur ha ahaato ama casar ha ahaato ama maqrib ha ahaato ama cisho ha ahaato ama subax ha ahaatee salaad salaadaha shanta ah ka mid ah mar qura gacmaha intuu sare u qaaday inuu duceeyo aamiin loo yidhi hal xadiis looma hayo lamana keeni karo marka mas'aladaasi mas'alo xadiis le ma aha wuxuu nebigu sunneeyey marka salaadda laga baxo in la yidhaahdo astakfir ullah astakfir ullah astakfir ullah oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto muslimiintuna saasay samayn jireen xataa ma jamcin jiroo nastakfirullaaha ma odhan jirin astakfirullah buu odhan jiray ilah adaan ku dembi dhaaf weydiisanaya ey dembi dhaaf gacmahana sare uma qaadi jirin salaad kastoo farala marka laga baxo waxaa sunnaha saddex goor in la yidhahdo astakfirullah astakfirullah astakfirullah xadiis sheegaya qudhiisu waa jiraa salaadda dabadeeda nebigu sala allahu alayh wasalam inuu odhan jiray allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika inuu markaa ku yidhi mucaad saadheh inuu ku yidhi waan ku jeclahaye salaadda dabadeeda waxaad tidhaahdaa allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik acinnii ilaahu aniga i kaalmee xuskaaga igu kaalmee aan ku xusayo iyo shukrinaqaan kuu shukrinaqaayo iyo cibaadada wanaagsanaan kuula imanayo ilaahu igu kaalme acinnii jamac lagama dhiginoo na kaalmee dha lama odhan xadiiskaa culammada qaar waxay ku xambaareen dubura kulli salaa in loo jeedo salaadda aakhirkeeda intaan la salaamad naqsan culammada qaarna waxay ku xambaareen marka la salaamad naqsado dabadeed dabadana marka waxaa mid walba waa lagu magacaabi karaa salaadda dabadeeda ma inta yara ugu dambaysaa loo jeedaa mise marka laga baxo kadib baa loo jeedaa marka nebiga sala allahu alayh wasalam mid laga hayo ma aha in salaadaha faralkaa marka laga baxo u duceeyo adkaar baa dabeed markaa lala iman jiray tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir ilaahay loo tasbiixsanayo subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar iyo adkaarta la midka ah amaa xadiidka soo arooree sheegaaya ducada kee loogu rajo badan yahay qaala jawfu leyli alaakhir wa dubura salawaati almaktuubaat ee tirmidi soo wariyey xadiidkaa sanadkiisa dacfi baa ku jira marka qadarka hore oo jawfuleyli ku saabsan waxyaalo kaloo xoojinayaa la hayaa sanadka xadiidkanna waa daciif laakiin dubura salawaati almaktuubaat wax xoojinaya lama hayo sidaas aawadeed qowlka saxiixa waa inay daciif tahay mar labaadka haddii la qadari lahay oo laga soo qaadi lahaa inuu sugnaado wuxuu aqbali karaa in loo jeedo salaadda aakhirkeeda salaadda aakhirkeedana ducada waaba la amro axaadiis kalay leedahay uma lyatakayar min adducaa'i acjabahu ilayhi waa dillo kale ayay markaa leedahay saas aawadeed camalka nebiga haddaad eegto nebigu sala allahu alayh wasalam duca jamaaciya sidaasaanu ugu ducayn haddii xataa la yidhaahdo dubura salawaati almaktuubaat waxay ku saabsan tahay salaamta dabadeeda la yidhaahdo waa sugan yahay haddana la yidhaahdo salaanta dabadeedaa loo jeedaa ma sheegaayo jamac in lagu duceeyo waa min la yidhaahdo waayo camalkii nebigaa khilaafsan nebiguna sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu yidhi hadduuba sugnaado in lagu xambaaro si camalkiisii khilaafsan ma suuragal aha markaa saas aawadeed ma faa'iidaynaayo duca jamaaci oo lagu ducaynaayo faa'iidayn maayo wallahu aclam
axsana allahu ilaykum wbaaraka allahu fiikum masaa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh su-aal aada u dheer buu soo qoray su-aashaasi haddaynu soo uruurino waxay tahay diinta islaamka ururo badan bay noqotay midba mid ayuu caayayaa wuxuuna leeyahay waxba ma yaqaano miyay bannaan tahay arrintaasi jawaabtu waxay tahay muslimiinta in la qaybqaybiyo ma bannaana muslimiintuna waa inay hal mid noqdaan oo ay xaqa ku midoobaan wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu xadhigga ilaahay wada qabsada idilkiin idinkoo dhan hana kala tegina in la kala tafaraaruqo oo la kala qaybsamo oo qolo waliba qolada kale maagto oo la ysla colloobo oo muslimiinta la qaybqaybiyo mid bannaan ma aha yacni waxaa waajiba in hal mid la noqdo xaqa lagu midoobo xaqa la raaco kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam loo hoggaansamo xadhigga ilaahayna waa kitaabka qur'aanka ah sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam kitaabka qur'aankay fasiraysaa bayaaminaysaa oo ay caddaynaysaa marka waajibku waxay tahay waa in hal mid la noqdo dariiqaa hore ee dhignaana waa in la raaco in wax la bidcaysto oo la bilowdaa ma bannaana wa anna haada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih yacni waa waddadii ilaahay ee raaca xaalu markaa waddada ilaahay ay toosan tahay waddooyinka kale ee ka leexday ee ka baydhay siraatulmustaqiimka ha raacina markaa subushu waxay noqonaysaa siraatulmustaqiimka mid ka weecatay xadiidkii cabdullahi bn mascuudna waa fasiraya khata rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam khatan mustaqiima wa khata khuduudan can yamiini dalika wa shimaalih faqaala hada siraatu llahi mustaqiima nebigu sala allahu alayh wasalam layn toosan buu jeexay laynkii toosnaa markuu sidaa u jeexay ayuu xagga midig iyo xagga bidixina layman kale ayuu ka jeexa bidix iyo midig markaasuu yihi haadaa siraatu llahi mustaqiima kaasi waa waddadii ilaahay kaa toosan waddadii ilaahay weey xaaluu toosan yahay wa haadihi subul tan markaa hareeraha uga baydhay waa waddooyinkii weeyi laynaga reebay calaa kulli sabiilin minha shayطaanu yadcuu ilayh waddo kastoo ka midaba shayطaan baa taagan oo dadka uga yeedhaya oo leh war tan soo raac markaa saas aawadeed siraatulmustaqiimka waa in la raacaa siraatulmustaqiimkana waxaa matalaya nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa markaa dariiqii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa waa in la raaca yacni iyagaa siraatulmustaqiimka ku taagnaa waddadaa hore u dhignayd waa in seeda loo raaca bidix iyo midig waa inaan looga baydhin waddo kale waa inaan hadda la samaysanin waddo kale waa inaan hadda la samaysan dariiqa ilaahay loogu dhowaanayay ugu dhowii waa kaas weeyi wax kale in lala yimaado ma aha marka waxyaalaha markaa khilaafsan siraatulmustaqiimkii waa in laga tagaa oo laga fogaadaa oo layska ilaaliyaa waa in layska ilaaliyaa xaqana waa in lagu midoobaa xaqa la raaca xaqa waa in la raaca ciddii markaa dariiqaa nebiga iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen ku sugan ayaa qoladii toosnayd ah ciddii kale ka baydhay waxay noqonaysaa firaqii uu nebigu ka digaayay ka mid noqonayaan oo rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam sataftariqu ummatii ilaa alaain wa sabciina firqa ummaddaydu waxay u kala tegi doontaa saddex iyo toddobaatan kooxood bay u kala qaybsami doontaa kulluhaa fi nnaari ilaa waaxida dhammaantoodna naartay gelaysaa buu idhi kooxaha dhammaantood mid mooyaane inta kaleba naartay gelayaan baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka wuxuu nebigu inoo tilmaamayaa in koox keliya badbaadayso kooxda badbaadaysa sumaddeedu waa maxay man hiya yaa rasuula allah wa aya bal ee rasuulka ilaahayow qaala hiya aljamaaca jamaacada weeyaan buu yidhi jamaacada waa maxay waa jamaacadii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa wey waxaa fasiraysa riwaayada kale man kaana calaa misli maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa cidda ku sugan anigiiyo asxaabtaydu sidaannu maanta ku sugannahay oo kale cidda ku sugan ayay yihiin cidda badbaadaysa markaa shay kasta oo diin ah waxaa loo baahan yahay in lagu miisaamo nebiga iyo saxaabadiisu ma ogaayeen mise ma ogayn haddii la yidhahdo nebiga iyo saxaabadiisu ma ogayn waa inaad ka fogaataa iska ilaalisaa shay kasta oo diin ah oo nebiga iyo saxaabadiisu aynay ogayn waa in laga dheeraadaa oo layska ilaaliyaa laga fogaadaa waayo subushii bay gelaysaa muxdathaat lumuur iyo umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey noqonaysaa waxaa waajiba dariiqii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa in la raaco ayaa waajiba taas yada abaa markaa waajiba marka waxaa weeye dariiqaas waa in la wada raacaa oo la wada qabsadaa hal midna xaqa lagu noqdaa wixii khilaafsan ciddii wadatana laga baydhaa lagana digaa waxa marka waxawa khilaafsan koox waliba waxaa laga yaabaa inay waxa weeye yacni la yimaadaan waxyaalo yacni khilaafsan sunnadii nebiga marka cid kastaad ku aragto sunnadii nebiga wax khilaafsan inay ku sugan yihiin ka fogow oo iska ilaali wallahu aclam
baaraka allahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu yidhi sheekh dalaaqa saddexdu ma dhaca qof baa xaaskiisii furay saddexdii dalqadood israaciyey dalaaqiisaasi ma dhacaya
masalada ku saabsan dalaaqa saddexda ah haddii saddexda dalqadood midba mar la furo oo intuu furo haddana raajacsado haddana furo haddana raajacsado haddana furo inay dhacayso waa la isku waafaqsan yahay khilaafna kuma jiro gabadhuna waxay noqonaysaa baa'ina kubra ninka iyo gabadhaasina saddexda dalqadood hadday sidaa u dhacaan waxay noqonayaan xaaraan bay kala noqonayaan oo ilaa nin kale soo guursado oo soo dalaaqo iskii intuu u guursado haddana furo gabadhaasi ninkaa xaaraan bay ka noqonaysa fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja gayrah saddexda dalqadood haddii mar la israaciyaa timi taasi waa mas'ale culammadu isku khilaafeen culammada badankoodu ama jamaahiirtoodu waxay ku tageen oo afarta madhabood ay ka mid yihiin in saddexda dalqadoodba ay dhacayaan saddexduba inay dhacayaan saasay markaa qabaan daa'ifo aan badnayn oo culammada ka midina waxay ku tageen maya saddexda dalqadood dalqad bay u dhacaysaa culamada qaar ijmaac bay ku sheegteen oo waxay yidhahdeen waaba laysku waafaqsan yahoo khilaaf mas'alada kuma jiro laakiin sida saxda ah masaladu ijmaac kuma sugna khilaaf waa ku jiraa oo qowl baa odhanaya saddexda dalqadood dalqad bay u dhacaysa waxaanay u deliishanayaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiis ibni cabbaas ee tilmaamaya kaana alaaqu calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam wa cahdi abi bakrin wasadra min khilaafati cumar alaaqu halaai waaxida aw kama qaal yacni wuxuu ahaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo wakhtigii abubakar iyo wakhtigii cumar in ka mida dalaaqa saddexdii mid markaa u dhaca mid u dhaca buu ahaa wakhtigii cumar markay ahayd bay fara badatay in saddexda dalqadood wax lagu furo markaasaa dabeedna cumar saxaabadii intuu kulmiyuu wuxuu yidhi bal ka warrama dadku waxay dedejisteen arrin degenaansha ugu sugnaan jiray bay hadda dedejisteen falow amdaynaah ka warrama haddaynu ku socodsiinno dhahaa saddexda waa dhacayaan markaasaa fa amdaahu dabeedna waa ku socodsiiye saxaabadiina kumay diidin marka xadiiskaasay u deliishanayaan daa'ifada markaa qowlka kale ku tagtay ha yeeshee jamaahiirtu sida kale ayay markaa qabaan oo jamaahiirta culammadu waxay qabaan saddexduba inay saddex u dhacayaan ayay markaa qabaan saas yadaabay qabaan qolada kalena markaa tiradoodu ha yaraato laakiin xagga daliil ahaan ayaad moodaa inay ka xoog badan yihiin wallahu aclam
baaraka allahu fiikum su-aasha ku xigta masaa-ilkani wuxuu leeyahay ragga iyo dumarku marka la eego xagga magta waa kala badan yihiin marka la eego sharciga islaamku inuu kala badiyey dhaawacyada soo gaadhaya xaqa la xaqayo iyaguna ma sidaasoo kale ay u kala badan yihiin mise jaraaxaadka iyo dhaawacyada iyagu waa isleegyihiin
mas'alada jawaabteedu waxay tahay dhaawaca ama nabarka gaadha qofka dumara culammadu waa isku khilaafsan yihiin hadduu yar yahay ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan intay saddex daloolow dalool gaadhayso labkiiyo dhadiggu inay isku qaan yihiin culammada qaar baa qabta madhabta imaam maalik baana ka mida madhabta maalikiyada ayaa ka mida daa'ifo kalena sidaa waa qabaan bacdi kale culammada ka midi halkaa gaadhsiin maayaan waxayse leeyihiin iligga iyo wixii la mida waa isku qaan labkiiyo dhadiggu laakiin wixii ka badan waa nus iyo markaa ayay kale yihiin oo gabadhii nus bay noqonaysaa ninkiina shaygii magtii dhammaystiran baa la siinaya oo gabadhii waxay noqonaysaa qaanta ninka laga qaadanayo nuskeed bay noqonaysaa wixii ka badan iligoo kale shan halaad oo kale ka badan laakiin inta yar waa iskaga mid qowlka saddexaad wuxuu leeyahay may ninka iyo gabadhu wixii yar iyo wixii badan mid walba nus bay gabadhu fadhidaa xagga magta iyo xagga markaa qoontaba hadday qudh tahay oo qudheeda la jaray iyo hadday qoon tahay mid walba nus bay noqonaysaa inta ninka laga qaadanayo nuskeed saddexda qowl waxaa ugu qawisan qowlkaa ugu dambeeya ugu qawisan oo inta yar iyo inta badan mid walba magta gabadhu iyo qoonta gabadhu waxay noqonaysaa nus bay noqonaysaa ninka sidaynay ula ahayn xagga magta aynay ugala mid ahayn ayaynay qoontana ugala mid ahayn iligii laga rido ninkii wuxuu ahaa shan halaad gabadhiina waxay noqonaysaa labiyo badh asalkaasaa lagu socodsiinayaa amaa xadiiska la soo wariyee sheegaya xataa yabluqa hulusa min diyatiha ku soo arooray daciif weeyo ma sugna saciid ibnu musayib hadalka ka soo arooray ee u odhanaayo waa sunne oo saciid ibnu musayib taabicigii la odhan jiray rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi shaykhu maalik baa mas'alada weydiiyey wuxuu rabiica ku yidhi haddii gabadhii far la jaro ka warran saciid ibnu musayib baa u jawaabo wuxuu uhi waa toban halaad haddii mid labaad la gooyo ka warran buu yidhi markaasi waa labaatan ayay isku noqonayaan haddii mid saddexaad la jaro ka warran buu yidhi soddon bay isku noqonayaan haddii mid afraad la jaro ka warran buu yidhi markaasuu labaatan bay noqonayaan markaasuu wuxuu ugu jawaabay ma markay dhibteedii fara badatay oo faraheeda inta la gooyey ay badatay baa qaanteedii yaraatay markaasaa saciid xanaaqo wuxuu yidhi a ciraaqiyun anta war ma ciraaqi baa taha ahlu ra'yigii iyo miyaa tahay markaasuu bal ma ihiye bal caalimun mutasabitun aw jaahilun mutacallimun laba mid baan ahay ama caalim wax iska hubsanayaan ahay ama jaahil wax baranayaan ahay markaasuu hiya sunnatu yabna akhi sunnihii weeye inankan adeerka u ahaayo asarka saciid ibnu musayib ee sunnada sheegaya inuu sunnihii sidaa yahay waa sugan yahay oo saciid waa ka sugan yahay laakiin sida saxiixa sunnihii nebiga ugama jeedo xukmu rafcina la siin maayo waa hadal taabici imaamu shaafici laftiisu wuxuu yidhi arrinkaa waxaan ka maqli jiray maalik shiikaygii ahaa isagoo odhanaya waa sunne markaasaan ku raaci jiray buu hi anoo moodaya buuhi sunnihii nebiga inuu u jeedo kadib waxay caddaatay buuhi sunnihii nebiga inaan uga jeedin markaasaan ka baydhay buuhi shaafici baa odhanaya saas aawadeed xadiiska ku soo aroore ee sheegaaya xataa yabluqa sulusa min diyatiha ku soo aroore ee sheegayaana isagu daciif weeyo ma asixin asarkan in lagu quweeyaana ma suuragal ahoo hadalka taabicigu xadiiska marfuuca ma quweynayo daciifka ah saas aawadee asalkii baa lagu socodsiinayaa in nus laga dhigayaa lagu socodsiinayaa qaanta tii yarayd iyo tii badnaydba gabadhu waxay noqonaysaa ninka nuskii bay noqonaysaa oo lagu xaqayaa qowlkaasaa qawi ah oo raajix ah wallahu aclam
axsan allahu ilaykum wbaaraka allahu fiikum su-aasha ku xigtaa waa dhowr su-aalood oo aanu isu wada geeyey dhammaantoodna waxay ka warramayaan dad beerele ah dalag ayay beereen dabeedna dugaag ayay uga taagla'yihiin si gaar ah bahalka la yidhaahdo doofaarka iyo daayeerka leyntooda in la laayo ma bannaan tahay dembi miyuu ka soo gaadhaya hadduu laayo doofaarka laynta la laynayaa waa sunne waxa kaa cuno ama yaanu kaa cunin xadiidkii ku saabsanaa ciisa bnu maryam aakhiru zamaanka inuu soo degaayo waxaa ku jiray wayaqtulu lkhinziira doofaarkuu dili doonaa xadiidkuna waa saxiixoo saxiixyadii ku sugan yihi doofaarkuu dili doonaa baa ku jirta mana aha wax ku gaara wakhtiga ciisa bnu maryam soo dego wakhtiga ciise bnu maryam soo dego mid ku gaara ma aha ee culammada badankoodu waxay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi sida shuraaxda axaadiistuba ay sheegayso iminkaba in la dilo doofaarku inay tahay mid mustaxab ah oo sunno ah markaa doofaarka laaya dembina kuma qabtaan sharaxyada axaadiistaa qorayo sharaxa xadiiska ay ku keenayaan lama mid aha waa yadacu ljizya waayo ciise bnu maryam inuu jizyada dhigaayo waxay ku gaartay wakhtigiis wa ilaa iminka waxaynu ku camalfalaynaa oo mashruuca in lagu camal falo aayadda qur'aanka ee suuratu tawba ku jirta xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun laakiin tani waa ka duwan tahayoo waxay tahay mid haddaba markaa mustaxab ah sida culammada badankoodu ay ku tageen daayeerka isaga waxa weeye beerta ha laga ilaashado oo ha laga ooto laakiin yaan markaa la dilin waa jirtaa mas'alo ay culammadu sheegaan oo ku saabsan yacni waxa markaa wax dhiba in la laayo laakiin waxay ku saabsan tahay dee bahal wax qaniine iyo wax la mid ay ku saabsan tahay oo dabci ahaan wax iska dhiba laakiin beertuu iga cunay dee xooluhuba waa geli karaan oo waa cuni karaan marka in beertii laga ooto laga ilaashado ayaa markaa furan laakiin hadda aniga ima caddaa waxaan idhaahdo markaysagaa ku dilaa daayeerka wallahu aclam
axsan allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum masaa'ilka ku xiga su-aashani waxa uu leeyahay diinta islaamka faafinteedu waa waajib haddaba ma culimmada ayuunbaa laga doonayaa mise qof kastaa waajib ayaa ka saaran inuu faafiyo jawaabtu waxay tahay diinta faafinteeda cidda isu taagaysaa waa inay tahay cid aqoon u leh waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar aqoonna waa loo baahan yahay inuu ruux u leeyahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirah ana waman ittabacanii shayga uu ruuxu sheegaayana haddaanu cilmi u lahayn oo garanaynin waxaa dhici karta aqoon darro inuu ku hadlo shareecada in lagaga hadlo aqoon darrana oo waxaanu ruuxu garanaynin isku taaraana waxay noqonaysaa xaaraan qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطn wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana waan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun muxaramaadka qaطciga ah ee xaaraanta ah waxaa ka mid ah in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn wuxuu kaloo allah yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn marka cidda u bambaxaysa ee isu taagaysaa diinta inay faafiso waa cid aqoon u leh waa inay noqotaa dadka kale muslimiinta in xil ka saaran yahay waa jiraan waa jirtaa in xil ka saaran yahay laakiin waxaynay aqoon u lahayn oo inaynay ka hadlin way ka gaabsadaan nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu aliimaan xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey ku kastoo idinka mida oo shay munkar oo shareecada khilaafsan arkaa gacanta ha ku bedelo hadduu kari karo hadduu kari kari waayo afka ha ka bedelo hadduu kari kari waayo qalbiga ha ka naco taasina waxay tahay inuu qalbiga ka nacaa iimaanka ugu daciifsan bimacnaa munkarka la beddelaayo maraatibtiisa waa tii ugu hoosaysaa laga tilmaamaya ee ugu liidatay oo wixii ka dambeeya haddii la waayo taas wixii ka dambeeya waa dembi hadduu qalbiga ka nici waayo waa dembaabay markaa nebigu waa caam yeelay xadiiskao wuxu uhi man ra'aa minkum munkaran qof kastoo muslim oo munkar arka bisharti waa inuu munkarkaa garanayo inuu munkar yahay masalan ruux buu arkay shay munkara samaynaya ama ilaahay buu caayaya ama rasuulkiisuu caayaya acdamu lmunkaraatoo gaalnimo abuu ku hadlaya ruux kastoo muslima inuu ku inkiro arrinkaa ku diido oo ka reebo ay saaran tahay culamo keliya uma taalo waxaa la arkay ruux khamriga iibinaya qof kastoo muslimaa garanaya khamrigu inuu xaaraan yahay garashada la garanaya culamo kuma gaar aha ruux kastoo muslima inuu ku inkiro arrinkaa wuxuu ka qaban karo uu bedelo ay saaran tahay ruux baan salaadda tukanayn ruux kastoo muslima ayaa amri karaa salaadda inuu tukado ay waajib ku tahay inuu amro waa fardu kifaaya lama odhanaayo culamay ku gaar tahay war ilaahay ka boqo salaadda tukan ruux waliba waa odhan karaya war ilaahay ka boqo soon nin weyn baa tahoo markaysa markaa mukallaf oo takliif saaran yahaye ilaahay ka boqo soon maa maxay rabaantaas ka cunaysaa ruux waliba odhan karaa marka waxyaalaha garashada la garanaayo muslimiintu ay ka siman yihiin oo la wada garanaayo ruux kasta oo muslima amri kara hadduu waajib yahay ruux kastaoo muslimaana reebi kara hadduu xaaraan yahay waxaa la wada garanayo laakiin waxaanu cilmi u lahayn waa inaanu gelin ou ka gaabsadaa masaa-ishana aanu ka fatwoon ee dadka garanaya wuu daayaa wallahu aclam
saa'ilka ku xigaa wuxuu leeyahay sheekh qofku haddii uu yidhaahdo sunni ayaan ahay ama selefi ayaan ahay miyay tahay ammaan uu naftiisa ammaanay oo uu yahay qof xaaraan ku dhacay shabaabtu waxay tahay inuu ruuxu yidhaahdo waxaan ahay sunni ama waxaan ahay salafi shay dembiya ma aha hadduu ka run sheegayo bishardi waa inay dhab ka tahay oo sunnada markaa sideeda dee ula yimaadaa oo u raacaa marka hadduu ku run sheegaayo warkaas oo arrin waaqica khilaafsan aanu ahayn iyo been aanu ahayn ee uu yahay mid run ah oo waaqicii waafaqsan wax dembiya ma aha taskiyadana lama wada diidine waxay noqonaysaa mid markaa mashruucay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa wax dhibi kuma sugnaan laakiin hadduu ka been sheegayo aanu warkaasi run aanu ka ahayn oo waaqic aanay waafaqsanayn marka waxay noqonaysaa been sheegga uu ka been sheegayo ayuu ku dembaabayaa oo isagoo sunnadii khilaafsan oo sunnadii aan ku sugnayn beenbeen inuu sunnadii u sheegtaa dee uma bannaana beentuna waa xaaraan laakiin hadday ka dhab tahay waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa dhibina kuma sugnaa wallahu aclam
axsan allahu ilaykum wbaaraka allahu fiikum saa-il ayaa wuxuu leeyahay ruuxa dumarka ah ee sanad walba umul ah ama uur leh miyay qallaynaysaa soomkeedii mise fidye ayaa u bannaan qofka dumari iyadoo uur leh iyo iyadoo nuujinaysaba hadday soomi karto ramadaan waa inay soontaa hadday kari karayso waa inay soontaa waayo asalku waajib saaran weeye kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum soonkiina waa faral haddii aynay soomi karaynin oo ilmaha ay u baqdo ama nafteediyo ilmahaba ay u baqdo xaalka caynkaasa waa afuraysaa baqashada ay u baqayso nafteeda ama nafteediyo ilmahaba ay u baqaysaana waxaa lagu ogaan karaa danni haalib ah male loo badinaayo waa inay tahay khawfkaasi waa inaanu iska ahayn wahmi oo ruuxu ismoodsiinaayo ee malaha majoratiga uu u badinayaa waa inay tahay inay dhibi ka imanayso taasna waxaa lagu ogaan karaa dhakhaatiir lagu kalsoon yahay inay caddeeyaan oo yidhaahdaan ma soomi karto laba dhakhtar oo lagu kalsoon yahay hadday caddeeyaan waa la cuskanayaa waxaa kaloo lagu garan karaa inay soontay oo khatar gashay oo amaaraadkii ay u muuqatay dumarka qaarkood baa intay soomeen yacnii wareegguba xanuuna sidii nabar fooleed hayo soontii markay jebiyeenoo wax cuneen ayuu markaa ilmihii caadi noqdeen oo xanuunkii laga jaray wuxuu ku sigtay ilmahaasi inuu gaajo la soo duulo taasoo kale hadday gabadhu samayso ilmahaasi sidaa ku soo duulo dembi bay ku dhacday wax kororhsa islahay la waa dembaabtay ilmihii inay dishaa uma bannaanaa naftani waa macsuuma waa dhowran tahay saas aawadeed haddii ilmihii khatar ay gelinayso ama nafteedu khatar gelayso ama labaduba gelayaan waa inay afurtaa haddaba soonkaas maxay ka yeelaysa miyay qallaynaysaa mise fidyay bixinaysaa mise labaday israacinaysa khilaaf badan baa mas'alada ku suganoo madaahibtiiyo culammadu isku khilaafeen culammada qaarkood waxay qabaan qalle waa inay la timaadaa hadday nafteediiyo ilmahaba u baqdo ama nafteeda u baqdo hadday ilmaha keliya u baqdana waa inay qalle iyo miskiin inay quudiso labada israacisa isku dartaa madhabta shaaficiya baa ka mid a madhabta xanaabila ka mid a culamada qaarkood waxay qabaan qallo keliya saaran mar layba culamada qaar waxay kala qaadayaan ta nuujinaysa iyo ta uurka leh ta nuujinaysana waa inay qallo iyo fidye isku dartaa tan marka waxa weeye uurka lihina qallo keliya waa inay la timaadaa culamada qaarna waxay leeyihin fidye keliya aqwaal badan baa ku jira badanka culammadu qallo kama daynayaan waxay leeyihin ilaaba illaa qallo waa in lala yimaadaa ama waxaa ku darana miyayna ku darin koox culammada ka mid ah oo labadii saxaabiya waaweynaaye cilmiga badnaa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar ay ka mid yihiin yagu waxay yidhaahdeen maya gabadhaa raashin baa saaran inay miskiin siiso maalin kasta miskiin quudiso labada saxaabi baa fatwooday cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar culamada qaarna waxay yidhaahdeen laa yuclamu lahumaa mukhaalifu min asaxaaba cid saxaabada ka midoo sidaa ku khilaaftayna lama hayo marka waxay haleeshiyeen kuwuu ilaahay aayadda ku sheegay wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ruuxa su-aasha soo gudbiyena wuxuu leeyahay marna uur bay leedahay marna waa nuujinaysaa wuxuu u jeedaa haddii la yidhahdo ha qallayso wakhti ay qallayso heli mayso markay dee dhasha gabta mooyaane markaana intee rabadaan baa isku gaadhay dee culays badan weeyi labaatan rabadaan markaa miyay soomi kartaa xilligay ku soomi awoodayse ku soomi marka haddii la eego xagga markaa waxa weeye deliil ahaanta waxaa qawisan in raashin keliya ay bixiso oo maalintii kastaba miskiin ay quudiso qowlkaasaa qawisan yusriga iyo samaaxada shareecadana isaga u dhow laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha mar haddii saxaabadii laba ka midii fatwoodeen saxaabadii kalena wax ku khilaafo aan la haynin dee qowlkaasi wuxuu noqonayaa qawi mid xoog le buu noqonayaa saas aawadeed gabadhaasi muddadaa ay uurka lahayd ay soomi kari weyday waa inay fidyo bixisaa maalin walba miskiin quudisaa quudinta miskiinka looma jeedo inta yara markii lagu afuro inay siiso laakiin raashin wax tara ayaa loo jeedaa ama calooshiisa loo dhergiyo raashin bisil la siiyo sidii anas ibnu maalik ba samayn jiray anas ibnu maalik waa gaboobo da' buu noqday waa soomi kari waayey markii uu cimriyey wuxuu samayn jiray habeenka ramadaan ugu dambaysa ayuu casuumad samayn jiray soddon miskiinna waa u yeedhi jiray waa dhergin jiray calooshoodu u dhergin jiray laakiin gabadhi markay umusho waxaan ka reebaynaa wakhtigay nifaaska ku sugantay dhiigga dhalmada goortay ku jirto maalmaha iyagu waa qalle fidye ma aha raashin la bixin maayo waayo dhiigga dhalmadu wuxuu la xukum yahay dhiigga caadada dhiigga xaydkuu la xukum yahay fa kunnaa nu'maru biqadaa'i sawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa dhiigga dhalmaduna waa la xukum marka ilmaha daraaddeed umay soomi kari waayin markay dhiigga dhalmada ku sugan tahaye maanic sharcigii meesha inuu yaallay u soomi kari weydey marka wakhtigaa dhiigga dhalmada ay ku sugan tahay iyada waa in la qalleeyaa ramadaantii ka tagtay wakhtigaa iyada waa in la qalleeyaa marka ay nuujinayso ilmihii hadduu wax kale u qaadanayo wax kale hadduu u qaadanayo waa inay maalintii waxaa kala siisaa aynay soontaa habeenkiina nuujisaa hadduu laakiin ilmihii wax kale u qaadan waayo marka ay nuujinayso ay noqoto naaskeeduunbaa uu qaadanayaaye wax kaleba kama degayaanoo ilmahaasi qaadan maayo hadday sidaa noqoto yani waxa weeye waxay noqonaysaa oo dantu keensanaysaa xaaladdaa inay afurto ayay keensanaysaa hadday u baahato nuujintaa ilmaha la nuujinaya hadduu u baahdo inay afurto waa afuraysaa raashinna waa bixinaysaa cala alqowli araajix qowlka qawiga ah marka lagu socdo ee cabdullaahi ibnu cabbaas iyo cabdullaahi ibnu cumar ay fatwoodeen yani markaa maalin walba miskiin ayay quudinaysaa wallahu aclam axsan allahu ilaykum su-aasha ku xigta saa'ilku wuxuu leeyahay gabadha inanku qabo sekada ma siin karaa sidaas ayuu leeyahay saa'ilkan sheeg jawaabteedu waxay tahay zakada lama siin karo siday ahlucilmigu ay sheegaan wixii ruuxa faraciisa ah ee isaga ka isiran iyo ciddii waalidadii ah lama siin karo gabadha inanku qabana waxaa dhici karta carruurtii inankiisa inay hayso oo uu sidaas u siinaayo marka kollay infaaqa la masruufayo waxay saaran tahay kollay inanka ayay saaran tahay inankuna wakhtiyada qaarkood haddaanu waxaysan waa dhici kartaa waalidkii in waajib halkaa uga yimaado oo waalidkuna waxhaysto marka si aan laba waajib laysugu beegin bay culammadu waxay yidhaahdaan lama siin karo wixii asalkiisa iyo wixii faraciisa ah wallaahu aclam axsan allahu ilaykum su-aasha ku xigta saa'ilku wuxuu leeyahay qaadka qofka ka ganacsadaa sadaqo ma ka bixin karaa shabaabtu waxay tahay qaadku waa xaaraan wuxuuna xaaraan ku noqday dhibaatadiisa ayaa dheeftiisa ka badan oo ilaahay waxau yidhi wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa khamrigiiyo khamaarka markuu ilaahay sheegaayey dhibtoodaa ka badan buu yidhi dheeftooda iyo waxtarkooda culammadu halkaa waxay ka qaateen qaacido guud oo odhanaysa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay qaadkuna dhibaatooyin badan buu leeyahay xoolihii waa baabbiinayaa ilkihii waa baabbiinayaa caafimaadkii waa baabbiinayaa urdadii waa tegsiinayaa waxyaalo badanoo kalu waxyeelayaa maskaxda lafteedii waa kharribayaa dad fara badan oo qaadka cunaa khaahaayira qaadkaana ugu can dhakhaatiirta maskaxda marka loo geeyo ruuxa dawada lagu qoro wuxuu kula dardaarmayaa hadduu qaad cuno waxba u tari mayso waa in laga ilaaliyaa qaadka intee qof baa markii qaadkii laga joojiyo dawada la siiyey ladnaaday dib markuu ugu noqday balwaddii ayuu halkiisii ka bilaabay qaadku waa maandooriyo maanka waa doorinaya oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa askara kasiiruhu fa qaliiluhu xaraam waxaa intiisa badani wax sakhraamisaa intiisa yarina waa xaaraan intiisa badanna waa lagu sakhraamayaa shaki ma leh xadiis kale wuxuu nebigu ku yidhi maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxaa lix iyo tobankiisa rodol wax sakhraamiyaan lix iyo toban rodol sacabkiisa muggiina waa xaaraan bal caleenta qaadkoo lix iyo toban rodola haddii la soo guro ka warran oo wakhti yar markaa lagu liqo suu noqonayaa nin dhakhtaraan weydiiyo aan ku idhi qaadku hadduu maandooriye yahay waan iska weydiinayy maxay maankooda u beddeli waaye qaadku wuxuu igu yidhi wakhti badan bay fadhiyayaan markaasay marba in yar cunayaan intii horaa jidhka gelaysa waxna qashinsaar u baxaysa intii dambe ku gaadhi mayso ee haddii mar keliya inta la soo qaadi lahaa la tuujin lahaa oo miidda ka baxday markaa uu sidaa u cabbi lahaa maryaha waa dhigan lahaa waa idinka maqlay sheekooyinka yabaalka iyo dubaabka iyo ku saabsan curriga sheekooyinka noocaasee uu leeyahay xalay oo dhan currigii baa dabadu ii gu'aysay waan la rafanayey ma ruux miyir qaba warkiiba mise waa ruux markaa waalan qaadkaa waxaa sababay aafooyin badan buu leeyihi maadaama dhibaatooyinkaa badan uu leeyaho aynu wax ka yara tilmaannay qaadku waa xaaraanoo ma bannaana mar hadduu xaaraan yahayna ganacsigiisuna ma bannaana oo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ina allaha idaa xarama shayan xarama samanahu ilaahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana shaygaa waa xaaraantinimeeyey shaygu mar hadduu xaaraan yahay in laga baayac mushtaro xaaraan bay noqonaysa saas aawadeed qaadka in la iibiyaa ma bannaana in laga shaqeeyaana ma bannaana lacagta ruuxa ka soo gashayna sadaqad ku bixi mayso ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayiba waa wanaagsan yahay wax tayiba wanaagsan mooye wax kalena ma aqbalo geedkanna waa khabiis wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is wuxuu nebigu ka xaaraantinimaynayay ummadda waxyaalaha khabaa'istee xun qaadku waa xun yahay kee baa odhanaya qaadku waa wanaagsan yahay hadduu ruuxu yidhahdo qaadku waa wanaagsan yahay waxaad weyddiisaa xaaskaagu inuu cuno ma jeceshahay walaashaa inay cunto ma jeceshahay eeddadaa inay cunto ma jeceshahay hooyadaa inay cunto ma jeceshahay inantaadu inay cunto ma jeceshahay jawaabtuu ku jawaabayo waa la garanaya hadduu run sheegayo war ka la jecel caarkiisa ka la jecel inay qaad cunaan wa'ayo waddannada qaarkood ragga iyo dumarku isku sibay u cunaan sida yeman oo kale soomaalida qaar waa la yaabeen markaasuu dumarkan qaadka cunaya waa maxay markaasay ti bima farraqta maxaad ku kala saarta hadday raggiiba cunayaan dumarku inay cunaan maxaad ugu diidday ila shaygu hadduu manfaca leeyahay oo wanaag ku jiro wanaaggii dee in loo diido maaha mogta marka yacni mid xaaraana weeye yacni waa midaan bannaanayn in laga ganacsadaana ma bannaana xoolaha qofka ka soo galayna sadaqad ku bixi mayso ha yeeshee hadduu niyatu takhallus uga jeedo sadaqadnimoba aanu uga jeedin xoolaha inuu isdhaafiyo oo waxaan ka toobad keenayo masaalixulcaammu ku bixinaya waddooyinka la dhisaya iyo waxyaalaha la midkaa tawbaddaa iyo niyatu takhalluskaa uu bixinayo xoolahan isdhaafi xaaraanta kugu soo galay taa ajar inshaa allahu waa ka helaya iyo toobadkeenka uu ka toobadkeenay laakiin miduu sadaqadnimo xoolihii la sadaqadaysanayoo kale uu ajar uga helayo taasoo kale ma aha wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay haddii inankii aan dhalay uu noqdo musrif xoolihii daadaadinaya ma ka qaadi karaa xoolaha aan siiyey iyo kuwuu shaqaystayba
jawaabtu waxay tahay hadduu inankuu dhalay uu loofar noqdo xoolihii ku loofaraya oo aanu xoolihii ilaalinaynin xooluhu siiyey horta waa kaga noqon karaa sideedaba oo nebigu markuu sheegay sala allahu alayh wasalam ruuxa cid wax siiyaa wuxuu siiyey hadduu ku noqdo inuu ka dhigan yahay ey matagay oo mataggiisii dib u cunay wuxuu nebigu ka reebay wuxuu ilmihiisa siiyo oo ubadkiisa wuxuu siiyo dib waa uga qaadi karaa mataggiisii inuu ku noqdo inay noqon mayso waa laga reebay mas'aladaa xoolaha markaa inan ku leeyahay hadduu daaddaadinayo ku loofarayo wuxuu noqonayaa safiihii la yidhi xoolaha ka qabta walaa tu'tuu sufahaa amwaalakum alatii jacala allaahu lakum qiyaaman dadka sufahada ee wax magaratada xoolaha markaa ha siinina oo xoolihiinna ha u dhiibina marka xajri wax la yidhaahdaa lagu samayn karaa marka maadaamuu isagu mas-uul u yahay waa u samayn karaa inuu xoolihii u hayo isagu markaa wuxuu uga baahan yahay uu ka siiyo waa in markaa aanu u diidin wuxuu u baahan yahay ee xaajadu waxay keensanaysae u baahan yahay masruufaan waa inuu siiyo taa waa samayn karaa laakiin asal ahaan xajriga waxaa sameeya xukuumad haddii se ayna dhicin yacnii ilmihiisa waa dhici kartaa inuu markaa u sameeyo inuu xoolahaa si ugu ilaaliyo gacanta inuu ka qabto waa suuroobi kartaa wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay qofka soomani daawo haddii lagu mudo soomkiisa wax ma yeelaysaa jawaabtu waxay tahay qofka sooman daawada lagu mudayo labaa loo kala qaadayaa hadday tahay wax qofkii xoog gelinaya sida inuu faleebo ama kuluug hoos isku xidho ama in faytamiinno markaa waxa weeye xididada laga siiyo yacnii quwo iyo xoog looga jeedo ashyaada noocaasa culammadu waxay yidhaahdeen soonkii waa burinaysaa oo waxay noqonaysaa fii macna alakli waashurbi wixii la cunayey iyo wixii la cabbayey la macnatoo la mid tahay awooddii laga helaya cuntada iyo cabbitaankaa laga helayaa kulug hoostan la ysku mudaayo awooddii baa laga helayaa cuntadii baa lagaga maarmi karaa saas aawadeed soonku waa ku burayaa laakiin dawooyinka daawaynta keliya looga jeedo ee jidhkii aan xoogga gelinaynin jamaahiirta culammadu badankoodu waxay yidhaahdeen soonkii waxba yeeli maaye bay yidhaahdeen ahlu cilmi badan baana saa fatwooday waxaanay ka mid tahay masaa'isha casriga ee casrigan soo darriday ka mid tahay markaa culammaduna ijtihaad ahaan sidaas yada ah ayay markaa ku tageen jumhuurkooduna ay mareen wallahu aclam
axsana allaahu ilaykum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay sheekh waxaad ka warrantaa waxaa isku kay gaadhay oo i dhaafay soom aad u fara badan oo aanan tiradiisa iminka garanaynin haddii aan qallayn lahaa maxaa igala gudboon jawaabteedu waxay tahay soonkaa badan ee uu sheegay inay isku gaadheen tiradiina hadda aanu saxaynin waa inuu qalleeyaa ilaa uu is yidhaahdo waad iska dhammaysa qallahaasuu wadayaa ilaa uu is yidhaahdo soonkaasi waa kaa dhammaaday oo kollayba soon kuguma hadhin tirada ugu badan buu ka soo qaadayaa ee uu filayo dabeedna saasuu ku qallaynayaa ilaa dimmadiisa uu beri yeelo oo dummaddiisu sidaa beri ku noqoto wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum su-aasha ku xigtaa waxa uu leeyahay saa'ilku gabadha isku dhimata umushii ku dhimata ama fooshii wax cadaabulqabri ma leedahay
jawaabtu waxay tahay gabadha isku dhimata walmar'atu alatii tamuutu bijumcin waxaa soo aroortay axaadiista qaarkood oo sheegaysa inayn cadaabulqabri lahayn ayaa soo aroortay culammada qaarkoodna xadiiskaa waa quweeyeen oo waxay yidhaahdeen waa xadiis xasan ah ayay yidhaahdeen marka sidaas aawadee waa loo rajaynayaa inaynay cadaabulqabri lahayn wallahu aclam
axsan allahu ilaykum saa'ilka xiga wuxuu leeyahay sheekh qabrigii aabbahay oo wax laga dul dhisay ma ka dumin karaa jawaabtu waxay tahay xabaalaha in wax laga dul dhisaa ma bannaana oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay in xabaalaha la dhiso nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam an yuqcada cala alqabri wa an yuktaba calayhi wa an yubnaa calayhi marka xabaalaha in la dhisaa ma bannaana wuxuuna nebigu amray sala allahu alayh wasalam xabaalaha waxa laga dul dhiso in la dumiyo nebigaa amray oo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey cali bna abi taalib waxa uu yidhi abulhayaaj alasadi isagoo la hadlaaya alaa abcasuka calaa maa bacasanii calayhi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam anlaa tadaca qabran mushrifan ilaa sawaytahu walaa timsaalan ilaa damastahu cali baa odhanaya abulhayaaj nin la odhan jiruu ku odhanaya wuxuu yidhi ma ku idhaahdaa sidii nebigu aniga ifaray ee igu yidhi si la mida ma ku faraa waa maxay sidaasi waa inaanad ka tegin qabri sare u taagan oo sare loo taagay inaad dhulka la sinta mooyaane anlaa tadaca qabran mushrifan ilaa sawaytahu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray xabaalaha la dhisay in waxa laga dul dhisay laga dumiyo amray markaa ruuxaasi hadduu awoodi karaayo inuu dumiyo dhib ka badani aynay kaga imanaynin inuu dumiyay noqonayso laakiin haddii aan arrinkaasi ku suulayn oo ku tegaynin dhibaato ka badanna ka imanayso oo walaaladiioo ka waaweyni marka ay doonayaan hadduu dumiyana ay dhisayaan lagana yaabo markaysagaa gacan inay ka gaadho xaalka caynkaasa mar haddaanu awoodi karin oo dhib ka badani ka imanayso wixii laga dumiyeyna aanu sidaa ku tegaynin hawaaniyo afka ha kala hadlo laakiin isagu waxba gacan yaanu ula tegin ilaa inta awood loo helayo wallahu aclam baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay waa maxay xukunka tusbaxu hadiyad se ma galaa haddii laysu hadiyeeyo ajar ma laga helaa jawaabtu waxay tahay tusbaxa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku tasbiixsan jiray farihiisa kaana yacqidu atasbiixa biyamiinih gacantiisa midig ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam tasbiixda ku tirin jiray ficil ahaan saasuu u sameeyey waana amray oo adhaah ahaanna wuxuu yidhi wacqidna bilanaamil markaad tasbiixsanaysaan ama markaa laa ilaaha ila allaahu odhanaysaan faraha caaradooda ku gunta oo bimacnaa ku tiriya ayuu dumarkii markuu la hadlayay saasuu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam marka sunnadii nebigee qawliga ahayd ee odhaahda ahayd iyo tii ficilka ahayd labaduba waxay sheegaysaa faraha in lagu tasbiixsado ayay sheegaysa nebiguna weligiiba tusbax kuma tasbiixsan quruuruxna kuma tasbiixsan midnaba kuma tasbiixsan saxaabada nebigana kama sugnaa inay ku tasbiixsadeen gabadh baa la soo weriyey inay quruurux tirin jirtay oo tasbiixda ku tirin jirtay xadiiska asalkiisuna bukhaariyo muslim buu ku yaallaa riwaayada bukhaariyo muslim ku soo aroortayna kuma jirto qadarkaas tirmidi iyo cid kalaa soo werisay waa ziyaado siyaadadaa culammada muxadisiinta qaarkood waxay leeyihiin waa shaaddo daciif weeye oo ma sugna ma sugnay bacdu ahlicilmi oo ay ula muuqatay xadiiskaas riwaayada sidaa sheegaysa inay sugantay waa jiraan oo soo yaro dhoweeye tusba laakiin qowlka qawigii waxay tahay waa in xadiiska sidaa ku soo arooray riwaayada sheegaysa inay daciifato inay asixin sunnadii qawligiiyo tii ficligana labadaba khilaafsan tahay marka ay noqonayso min qabiili albidac bidca ay noqonayso oo iyaakum wa muxdathaati alumuur bay guda gelaysaa qowlka saxdii waa sidaas weliba wuxuu nebigu sheegay farahan lagu tasbiixsanayaa aakhiro inay markhaati kacayaan taasina waa faa'iide kaloo faraha ku sugan ruuxii bay u markhaati kacayaan mid walba inta goor ee uu ku tasbiixsaday ruux marka taasina faa'iide kaloo ku sugan weeye faraha lagu tasbiixsanayo marka faraha lagu tasbiixsado ha la yska daayo tusbaxa sidaas ayaa sax ah oo fiican wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay waa qof dumara waxay tidhi waxaanu wada joognaanin aan soomin oo aan salaadin miyaan iskaga tagaa xukunkeeduse muxuu yahay
salaad la'aanta ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin iyo madaahibta qaar waa gaal ruux hadduu salaad ka tago oo salaad la'aani waa diin la'aan nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sheegay faman tarakahaa faqad kafar ruuxa salaadda ka tagaa waa gaaloobay hadduu ruuxu markaa gaaloobo milladda ka baxana dee wax mehere isuma hayo marka salaad la'aan yacni khatar weeyaan aad iyo aad bay u khatar badan waa in salaaddii la amraa uu ruuxu tukadaa labada ruuxa aan mid tukan ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo kaan tukani waa inaynay sidaa ku wada joogin ama labadooduba waa inay tukadaan ama waa in markaa waxaa la kala kaxeeya sidaa waa inaynay isku dugsan ubadka laftooda tarbiyadooda uma fiicno salaad la'aantaa waa daawanayaan oo waxaa laga yaabaa hadhow isaguna inuu kaga daydo ruuxaas salaadda aan tukanayn hadduu gabadh yahay iyo hadduu nin yahayba aabbihii ama hooyadii buu salaad la'aantii kaga dayanaya waaliddada qaarkood waxay yidhaahdaan iyagoo aan tukan baa laga yaabaa ubadkii salaadda inay amraan ilmihii maxaa isku haystaa laba shay oo kala duwan baa isku haystaa ficilkiiyay aabbaha ama hooyadu eeganaya odhaahdiisiina gees kalay maraysa labadana waxa ku raad badan ficilka oo salaaddaa uu ka tegey ama ay ka tagtay wuxuu u qaadanayaa ilmuhu mushkilo weyn inayna lahayn hadday dhib weyn lahaan lahayd aabbaa tukan lahaa ama hooyaa tukan lahayd wax lana samayn karo layskana dayn karo ayuu u qaadanayaa muhimmad weyn markaa kama dhigayo markaa sidaas aawoodee ilmaha tarbiyadoodana way u xun tahay salaad la'aantaasi marka aad iyo aad arrinkaa waa in wax laga beddelaa oo labada ruuxba salaadda ay tukadaan ama waa inay iska kala tagaan wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum su-aasha ku xigta saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh waxaa jira wax dadka qaar ay u yaqaanaan sitaadka ama xaawiye faadumada xukunkeedu muxuu yahay
jawaabtu waxay tahay sitaadku sharciga meel kuma leh waa wax aan daliil lahayn oo layska samaystay oo dumarku iska bilowdeen in lala yimaadana maa hadduu khayr ahaan lahaa dee saxaabadii nebigaa samayn lahayd xaawiye faadumada la sheegaayo dee faaduma ma samayn jirin zawjaadkii nebiga nebiga ooriyihiisii may samayn jirin dumarkii kale ee saxaabada ahaa may samayn jirin khayr hadday ahaan lahaayeen iyagaa samayn lahaa wax kastooo khayr ku jiro waa laynoo sheegay maa bacasa allaahu min nabiyin ilaa kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam ilaahay nebi kasta uu soo diray waxa khayre ummaddiisa u og yahay nebigaasi waa tusiyo waa u sheegay waxa share uu og yahayna waa uga digay dee khayrkii ummadda tusiyey nebigu sala allahu alayh wasalam sitaadku kama mid ahayn saas aawadeed waa in laga hadhaayo waxa ruuxa anfacaya waa inuu ku mashquulaa dikriga uu ilaahay xusaayo subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah subxaana allah wabixamdi subxaana allahi alcadiim yacni qur'aanka intuu ka garanayo akhriyo adkaartaa inuu akhriyo taasaa ku dadaalo khayrku saasu ku jiraa laakiin waxaan la tumayo iyo waxaan la akhrinayo ee sitaadada markaa lagu magacaabay yacni wax markaa khayroo ku jiraa ma jiro waa wax bidco ah oo la soo darisiiyey oo diinta lagu soo kordhiyey diintana meelna aan kaga sugnay marka ha layska daayo saasaa khayrku inoogu jiraa wallahu aclam
baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay ninku haddii uu dhinto isagoo gabadhiisii meherkeedii aan siinin xaggee ayay u doonanaysaa se ma ka saamixi kartaa shawaabtu waxay tahay meherkii haddaanu siin waa dayn lagu leeyahay ruuxii dhintay lagu leeyahay weeye meherkaana waxay ka qaadanaysaa xoolaha uu ka tegey baa looga jarayaa intaan la dhaxlin ayaa looga jarayaa waa qaan qaantaa waa laga goynayaa dhaxalka ka hor baa wuxuu ka tegey laga goynayaa su'aasha ku saabsan ma ka saamixi kartaa jawaabteedu waxay tahay haa haddaan cidi ku khasbin ee iyadu niyad u saamaxdo iyadoo raalli ah saamaxaaddaasi waa suuroobaysaa waana ka dhacayaa been fakataa jirta oo odhanaysa markuu noolaa hadday ka saamixi weyday markuu dhinto kama saamixi karto warkaasi sax maaha khiyaar bay u leedahay waa waxa iyadu leedaha oo xaqeedii ah markuu noolaa siday u saamixi karaysay ayaa markuu dhintana u saamixi kartaa daliil u diidayaana ma jiro laakiin iyadoo iyadu aan ku raalli noqon waa inaan lagu khasbin oo la odhan markaa ka saamax carruurta inta yar ha qaybsadaane oo aan taa lagu toojar garayn laakiin can tiibi nafsin nafteedoo ku raalliya hadday saamaxdo waa ka dhacayaa wallaahu aclam baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay laba shay oo isku mid ah oo sixirkooduna uu isku in yahay haddii lacago kala duwan suuqa lagu kala iibiyo oo dukaanba in ku gado ribo miyey noqonaysaa
jawaabtu waxay tahay laba shay oo isku mid ah haddii dukaanba qiimo gaara siiyo badeecad buu mid hayaa qiimuu siiyaa mid kalena qiimo kaleoo ama ka yar ama ka badan buu siiyaa ribo ma noqonaysaa mise ma noqonayso jawaabtu waxay tahay ma noqonayso ribo ribadu waa laba noocoo riba alfadli iyo riba nasii'a la yidhaahdaa labadii nooc noocna soo geli mayso waxaanay noqonaysaa qiimaha uu siinayaa inaan dhibi ku sugnayn hadduu qiimo badan siiyana haddaanu been sheegin waanu odhan intaasaan soo siistay isagaan soo siisannin ama waxba iiguma jiraan aanu odhan iyo wax la mid ah dhibi kuma sugna qiimaha uu siinayo qofkana aanu gharar gelinoo aanu odhan suuqoo dhan intaasu ka yahay isaguna suuqa qiimihiisii aanu ogayn hadduu sidaa u kediyo waxbaa soo gelayaa oo dembi baa u imanaya laakiin haddii kale ee qiimaha uu siinayo dhibaata kuma sugna wallaahu aclam baaraka allaahu fiikum su-aasha ku xigta wuxuu leeyahy saa'ilku khudbadda jimcaha fadhiga u dhaxeeya markuu khadiibku fadhiisanayo wax la yidhaahdo oo gaar ah oo khadiibku odhanayaa oo ku soo arooray miyay jiraan jawaabtu waxay tahay wax gaar oo ku soo arooray ma jiro shay ay sunno tahay wakhtigaa in la yidhaahdo oo adillada ku soo aroortay ama sunnada ku soo aroortay ma jiro haddiise loo jeedo wakhtigaa ilaahay dembidhaaf ma la weydiisan karaa khatiibku aamusan yahayee fadhiyo jawaabtu waxay tahay haa ilaahay dembidhaaf waa la weydiisan karaa ama waa la ducaysan karaa laakiin waa inuu ruuxu iska ilaaliyaa inta khatiibku inuu kaco hadalkii bilaabo oo hadalka uu hadlaye ducaysanayaa khudbaddii inay ka gasho waa inuu iska jiraa waayo wakhtiga la diiday inuu hadlaa waa markuu imaamku khudbadaynayo xaaladdan uu fadhiistayna ma khudbadaynayo waa fadhiyaa mar haddii markaa uu fadhiyo aanu khudbadaynaynin nahyigii ma soo gelayso alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna kitaabkiisa asharxu lmumtic ayuu mas'alada sidaa ugu sheegayaa marka wakhtiga laakiin khatiibku hadlayo wakhtigaa waa in la yska jiraa in la ducaysto ama istikfaar lala yimaado ama aamiin la yidhahdo waa in la iska ilaaliyaa aamiin xataa la odhan maayo markuu xataa khatiibku ducaynayo ducadu khudbadday ka mid tahay marka uu xataa ducaynayo waa isla khudbaddiibuu ku jiraa aamiin lama odhanayo xataa afkaa la haysanaya sidii loo yidhi aamusaa aamuskii lagu sugnaanayaa ilaa intay khudbaddu dhammaanayso se ducada mas'alaa laga soo reebaya hadduu khatiibku roobdoon ku duceeyo oo uu yidhahdo allaahumma asqinaa allaahumma asqinaa allaahumma akhisnaa ilahu roobna sii ilahu roobka noo shub hadduu taa ku duceeyo yada gacmahana saraa loo qaadayaa aamiinna waa la odhanayaa xadiis baynay leedahoo bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey marka taas yada ducadii aamiin waa la odhanayaa gacmahana saraa loo qaadayaa khadiibkuna gacmaha sare u taagayaa laakiin ducada kale ha uu ku duceeyo gacmaha sare u qaadi maayo waayo nebigu gacmaha sare uma qaadin aamiinna la odhan maayo dadkuna gacmaha sare u taagayaan haddayna istisqaa iyo roobdoon ahayn axwaasha kale ee markaa hadalka la banneeyey waa jiraan wakhtiga qofka khatiibka la hadlaya ama wax weydiinaya ama wax la mida tan noocaas iyadu waa jirtaa waa mas'ale kale wallaahu aclam
baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu leeyahay diinteenna ma ku bannaan tahay in la iibiyo biyaha baraagta
mas'alada ku saabsan biyaha baraagta ma la iibin karaa jawaabteedu waxay tahay sida saxiixa ahaa waa la iibin karaa qofka tacab baa ka galay berkadda isagaa qotay biyaha isagaa markaa gacmada ula baxay weelkiisibay igu dhaceen isagaa yeeshay marka waa ku intifaacayaa inuu sii iibiyaana waa bannaanta biyo ruuxa u gaara inuu cid u diidi karana waxaa laga deliishadaa layudaadanna rijaalun can xawdii kamaa yudaadu albaciiru daallu unaadiihim tashbiiha nebigu ku shabbahay ila shay aan bannaanayn kuma shabbaheen bay yidhahdeen laakiin qofkii dee surmi ah ee afkiisa biyo u doonaaya ee nafihayso xaalka caynkaasa waajibay ku noqonaysaa naftaa inuu badbaadiyo oo biyaha afkiisa u siiyo laakiin biyo aan xoolahayga ku waraabsado berkaddaadaan ka waraabsanayaa deetan noocaasa wuxuu xaqu leeyahay inuu siiyo iyo inuu ka iibiyo mid walba sida saxiixi waa saas wallahu aclam baaraka allahu fiikum saa'ilka xiga ayaa wuxuu yidhi sheekh ma bannaan tahay meel bus ah oo bannaan in aan ooto kadibna aan siidh ku beero geedo ah siidhku waa geedo geedahaasi halkaa iiga soo baxay ma xaaraanba mise waa xalaal
masalada ku saabsan beeraha qofku hadduu dhul marka ooto hadduu nooleeyo dhulka waa yeelanayaa oo dadka kale isaga uga xaq leh waxaa lagu noolaynayana waxaa ka mida inuu ceel ka qodo inuu bino ka dhiso inuu dee wax ka beerto laakiin arrinka ku saabsan cawska inuu ruuxu markaa uu markaa beerto dadka qaarkood waxay sameeyaan meel intay iska ootaan ayaa cawskii ka baxay uun uunbay seero ka dhigtaan wax kaluu ka qabtaa ma jiro ta noocaasi waxa weeye waxay noqonaysaa midaan waxa weeye sax noqonayn laakiin hadduu markaa tacab ku sameeyo oo wax ka beero oo wax ka qabto waxa uu yeelanayaa inuu waxaa ka soo baxay dadka isagu uga xaq leeyahay ayuu markaa noqonaya hadduu mulki uu leeyahay wuxuu uga baxaanna oo meeshaa isagu uu leeyahay ama iqtaac oo kale ku qaatay oo xukuumaddu markaysaa uu waraaqa u siisay oo loo siiyey sidaas ama uu ixyaaba ku sameeyey oo nooleeyey wuxuu ka helana isagaa leh laakiin meelaanu waxba ka qabanaynin inuu seere keliya ka dhigtaa iyadu sax noqon mayso laa ximaa ila lilaahi walirasuulih baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam seero ma jiro seeraha ilaahay iyo seeraha rasuulka mooyaane yani seere ilaahay iyo rasuulka u sugnaaday mooyaane seere kale ma jiro ruux kale oo wax seeran karaa oo odhan kala markaa waxa weye meeshaa anaa seere ii tahay yacni odhan kala ma jiro marka waxa weeye tacab uu ruuxu markaa meesha geliyo iyo noolayn uu nooleeyo ayuu markaa ku yeelanayaa ama iqtaac markaa la siiyey meesha loo gooyo xukuumaddu u goysa taasuu ku yeelanaya laakiin seere keliya inuu ka dhigo mid u bannaan maaha baaraka allaahu fiikum saa'ilka xigaa wuxuu yidhi gabadh guur hore soo martay haddii la guursado meherkeedu miyuu ka yar yahay kii lagu meherinayey inanta ama midaan guur hore soo marin jawaabtu waxay tahay meherku waa wixii lagu heshiiyo ayaa meherkii noqonaya oo gabadha lagu meherinayo qadarkaa lagu heshiiyey ama ha badnaado ama ha yaraado inanta markaa shabadda ah inta lagu meheriyo ha la ekaado ama yaanu la ekaan lababa intay ku heshiiso ayaa lagu meherinayaa heshiis bay ku xidhan tahay laakiin wax la odhanayo iyadoo gabadhii meher loo qabanayo marka ay shabadda tahayna meherkeedu waa intaa markay carmalka tahayna meherkeedu waa ka yar yahay haddana meherkii ay ka heshiinayaan ma jirto laakiin masale kale waa jirtaa haddaan gabadha meher loo magacaabin way tahay mufawado mafruudo aynay ahayn ila waa dhici kartaa gabadha inta la meheriyo xoolaha lagu meheriye intay tahayba inaan la sheegin ee waan kuu guuriyey oo waa aqbalay keliya ay noqoto tan noocaasi maxay yeelataa tan noocaasi waxay yeelataa dumarka yada la midka ahi hadduu ninkaasi u tago aanu markiiba talaaqina furin ee ama uu ka dhinto amaba uu u tago labadaba meher baa ku waajibe meherkaa waajibaya mahrulmisli buu noqonaya dumarka yada la midka ah inta lagu meheriyo in la mida ayuu noqonaya dee dumarka yada la midkaa marka la eegayana tii carmalkaahayd baa loo eegayaa taasi waa jirtaa laakiin marka meher loo cayimayo waa waxay ku heshiiyaan halkaa ma gaadhi kartid lama odhanayo waa u furan tahay intay ku heshiiyaanba in la ysugu meheriyo wallahu aclam
axsana allaahu ilaykum saa'ilka xiga waxa uu yidhi waxaan qabaa gabadh hadday burco doonto iyo hadday hargayso doonto amar la'aan ayay iska tagtaa waan kala hadlay arrinkaa waxba way beddeli weyday muxuu yahay xukunkeedu
jawaabtu waxay tahay gabadha waxa waajib ku ah ninka inay maqasho oo adeecdo ayaa ku waajiba oo ay ku maqasho ku adeecdo wixii aan dembi ahayn dembi in cidnaba lagu ateeca ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq laakiin wixii dembi aan ahayn ninkeeda waa inay maqashaa oo ateecdaa oo wuxuu yidhaahdo ay yeeshaa oo amarkiisa aynay khilaafin haddii kale waxay ku jirtaa dembi iyo cisyaan bay ku jirtaa dembi iyo cisyaan bay ku jirtaa safarka gabadhu ay safraysana waa inuu ama ninkeedu la socdaa ama ruux maxram u ahi oo nin ahi waa inuu la socdaa haddii kale safarka maxram la'aan iyo nin la'aan ay safrayso way ku dembaabaysaa yacani mar labaad bay ku dembaabaysa waa laba dembi marka daacada ninkeeda ayaa khayrku ugu jiraa inay ateecdo oo ku ateecdo wixii aan dembi ahayn yacnii rabbi ha ka baqato oo ninkeeda ha maqasho waxaan dembi ahaynna ha ku maqasho ha ku ateecdo iyo inay caasiyin oo khilaafin wallahu aclam
baaraka allah fiikum sheekh saa'ilkani wuxuu leeyahay walaalkay oo waalan muddo saddex sano ah xaaskiisa ma guursan karaa jawaabtu waxay tahay xaasku hadday ku raalli noqotay ninkaa waalan inay hayso oo ay markaa la noolaato ila dad waalanoo lala noolaan karaa jire eh dumarka qaarkood la nool yihiine waxba dhibi kuma sugna sidaana waa kula joogaysaa hadday ku raalli noqoto laakiin haddii ay taa ku raalli noqon weydo waxay noqonaysaa mas'alo yacnii ku saabsan fasakhaad iyo wax la mid ay ku saabsan tahay masalada fasakha ku saabsanna waa culus tahay marka waxa weeye qadaaga iyo yacni waxaweye maxkamad iyo ayay u baahan tahay maaha wax iska bannaan oo iska furan marka gabadh madax bannaan dee iskama aha waxyaalaha ka sokeeya waxyaalo ayaa ka sokeeya haddii ay madax bannaanaatana dee raggu ula siman yihi ragga ayuu ula siman yihi laakiin waxaan leenahay hadday saa ku raalli tahay adigu ha kala eryin walaalkaa iyo ooridiisa ha kala eryin baaraka allaahu fiikum saa'ilkani wuxuu leeyahay waa mas'ilo ku saabsan sarifka lacagaha iyo arrimahaas haddii lacagaha kala duwan isku beddelkoodu haddii aanu sax ahayn sida dollar iyo dollar shilin somalilan iyo shilin somalilan oo kale maxay khidmadda xawaaladuhu u bannaanaatay jawaabtu waxay tahay khidmadda xawaaladaha lacag bay meel ka soo xawilayaan markaasay meel kala geynayaan marka khidmadda hadday ku qaadanayaan geynta lacagtaa ay dhul ka soo qaadayaan oo dhul kala geynayaan oo ku bixinayaan ta noocaasi wax dhibi kuma sugnaa mana aha meeshu sarif keliya ma aha taxwiil baa meesha ku jira la hawl fududaynayo lacagtii ruuxuu dhul ku haystay dadkiisii u baahnaa ee dhul kala joogay la gaadhsiinaayo oo lacagtii la siinayo khidmaddana waxaa gaadhsiintaasaa lagu qaadanaya wallahu aclam
baaraka allah fiikum saa'ilka xiga waxa uu yidhi meherad ayaan haystay dad ayaan lacag ku lahaa meheraddiina waan xidhay dadkii waxay u qaybsameen qaar lacagtii la baxsaday iyo qaar isiin waayey aakhiro lacagtaydaa ma helaya jawaabtu waxay tahay qofka wixii ka maqan cid kaga maqan haddii isagu ah uu ixtisaabo oo dembi uu kaga roganayo aanu la imanin insha allahu aakhiro waa helaya oo waxaasi waa u imanayaan oo wuxuu isagu lahaa waxaana aakhiro lagu gashi baxaya xasanaadka iyo ajarrada lagu gashi baxaya maalinta lacagi ma jirto lacag lagu gashi baxaa aakhiro ma jirto waxaa lagu gashi baxayaa waa xasanaadka ruuxii aad wax ku lahayd ajarkiisii iyo xasanaadkiisii wax ka mid oo intaadii u dhiganta ayaa lagaa siinayaa dadka qaarkood baa sida xasanaadkoodii cid loo siinayo ay xasanaadkoodu dhammaadaan welina dulmi loo sheeganaya ay hadhan tahay kuwaas waxaa markaa loogu beddelaa cidday dulmiga ka galeen dembiyadoodii wax ka mida la soo qaadaayoo dhalada laga saaraa marka qaantu waa culus tahay qofkana qaantiisii waa u imanaysaa insha allah
axsana allahu ilaykum saa-iilka xiga waxa uu yidhi ninka isagoo sooman mubaasharo ku sameeya xaaskiisa kadibna ay sidaa biyo kaga yimaadaan soomkiisii ma jabaya
ruuxu hadduu isleeyahay waxbaa kaa iman kara waa inaanu seeraha uga dhowaanba oo marka horeba ka fogaadaa oo iska ilaaliyaa hadday dhacdo ruux inuu caynkaas sameeyo dabeedna wax ka yimaadaan madaahibta badankoodu afarta madhabood ka mid yihiin waxay leeyihiin soonkii waa ka buray saasay leeyihin jamaahiiru ahlicilmi saasay ku tageen afarta madhaboodna ka mid yihiin marka ruuxu waa inuu iska ilaaliyaa aad uga fogaadaa wallahu aclam in sha allahu tacaala waxay su-aashaasi noqon doontaa su-aashii ugu dambaysay iyo jawaabteedii ilaahi subxaana wa tacaala sheekha ha ka jasaa-isiiyo oo innagana haynugu anfaco wixii aynu maqalnay oo aynu dhegaysanay waxaynu iminka majliskeenna kusoo xidhan doonaa inaynu sheekha ka dalbanno khalo iyo nasaa'ix wixii uu inoogu soo gebagabaynayo jazahu allahu khayra
wajazitum khayra baaraka allah fiikum cilmiga sharciga ah in aad loogu dadaalo ayaa habboon cilmigu waa nuur camalfalka diinta lagu camalfalayo cilmi buu u baahan yahay in diintii loo aqoon yeesho oo nuurkii cilmiga la ifsado ayaa loo baahan yahay marka cilmigii shareecada ha la barto ha lagu dadaalo ha la kala faa'iidaysto cilmigana in la sii faafiyo ha la ysku dayo waxyaalaha ruuxa anfacayay ka mid tahay markuu dhinto dabadeed ee ajarkeedu u soconayo cilmiga laga bartay oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min salaas aadamigu hadduu dhinto camalkiisu waa go'a saddex mooyaane saddexdaasi waa maxay sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah sadaqa jaariya oo waqafa sida masjidkan oo kale sida ceel la waqfay oo kale iyo ashyaada la midka ama cilmi lagu intifaacay cid buu baray kutubuu qoray duruus buu dhigay dad buu wax baray inta cilmigaa lagu intifaacayo ajarku waa u soconaya ama ilmo wanaagsanoo u soo duceeya iyadana ajarkeedu waa u soconayaa saas aawadeed cilmigu qaali weeyaan oo dee sawaabkiisi iyo ajarkiisii baaba qofka anfacaya markuu dhinto dabadeed saas aawadeed baa waxaa soo arooray ruuxa cilmiga lihi inuu ruuxa caabidkaa ka fadli badan yahay oo nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadlii cala adnaakum ka cilmigale fadligiisu uu ka leeyahay ka caabidkee ilaahay caabudaya waa sidaan anigu uga mudanahe uga fadli leeyahay baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka idinku hooseeya sidaasaa ka caalimkiina ka caabidka uga fadli badanyay sababtu waa maxay caabidka nafcigiisa iyo waxtarkiisu wuxuu ku kooban yahay naftiisa cibaadadiisu isagay anfacaysa laakiin ruuxa caalimkaa waxtarkiisu dadkuu u tallaabayaa cibaadadoodiibuu u saxayaa caqiidadoodiibuu u saxayaa mucaamaladoodiiyo iibkoodi iyo guurkoodiibuu u saxayaa wixii qaldanaa buu ka reebayaa waxa wanaagsan buu amrayaa marka ajarkii dadku ay shaqaysanayeen mid la midaa loo qorayaa dadku khayrka tusay ajar baa looga qoraya man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili marka cilmiga aad ha loogu dadaalo aad ha loo barto ha laga faa'iidaysto wakhtiga cimrigu waa cararayaa yacni qofka noloshiisii yacni yaynay kaga tegin faa'ida la'aan iyo maalaayacni yaynay kaga tegin ha ka faa'iidaysto intuu meelha iska fadhiyo inuu kitaab dhigto haddii kale berri wuxuu odhanayaa inamada yaryar ee markaysaga cilmiga bilaabay hadda markuu alifka dhiganaayey anaa u marin jiray ama markuu alifka dhiganayaan garanayaa isagoo halkii taagan baa laga yaabaa de inuu dhaafo ilmaha yari oo uu arko beri yar dabadeed wakhti kooban dabadeed isagii oo wax bartay oo wax dhigaya oo wax tujinaya oo khudbadaynaya oo muxaadaraynaya oo duruusa dhigaya marka waa in laga faa'iidaystaa waxbarashada nin odayaa igu odhan jiray alifka berigaad dhigan jirtay anigu kuu marin jiray waa nin iska caamma ah ma aqaan jiscama inuu garanayey in kale berigaad alifka dhiganaysay anaa kuu marin jiri odhan jiray beri dhowaad buu dhintay ilahay u naxariiso alla markuu xaraf dhiganayaba maandhigta buu marka ruuxu yacni waa inuu yacni wakhtiga ka faa'iidaystaayo yacni si aan mar walba loo dhaafin oo rabaciis soo kacaaba inuu dhaafo si ayna u dhicin waynu ka faa'idaystaan ama ha yaraado ama ha weynaado hadduu xataa weyn yahay waxbuu baran karaa markii diintu soo degtay dadku miyay wada yaryaraayeen kii weynaa iyo kii yaraaba diintu barta kii weynaa iyo kii yaraaba diintay barteen qur-aankay barteen shareecaday barteen marka waxa weeye ruuxa weyn iyo ruuxa yariba wax waa baran karaa marka waxa weye xataa adoo wax baranaya inaad dhimato baa ka fiican adoo iskaga raalliya inaad waxba baran inaad dhimato oo niyada qofku u niyeysto inuu ruuxu shareecadii barto caalim noqdo shareecada ku toosanoo ku qumman waxaa laga yaabaa niyadaas inay wax tarto inan baa u yimi nin shiikhoo cilmiga akhriya markaasaa wuxuu doonay cilmigii inuu barto xalqaddii buu ku soo taxmay maalmo yaroo kooban buu joogay geeri degdegaa inankii u timiyo waa dhintay ardaydii mid ka midaa riyooday wuxuu ku riyooday inankii yaraa ee ibtidaa'iga ahaayoo culammada lala soo saaray isagoo safka culammada ku jira waa la soo saaray sheikhii buu u sheegay inankii yaraa ee caynkaas ahaa ee maalmaha inala joogay safka culammada isagoo ku jira iyadoo la soo saaray baa ku riyooday sheikhii waa ka jawaabo wuxuu idhi waxaa laga yaabaa niyo ilaahay dartiiya inuu caalim noqdo oo shareecada barto inuu doonaayey wa innamaa likulli imri'in maa nawaa deedna niyadiisii loo qaaday oo safkii culammada saa loogu soo saaray wa innamaa likulli imri'in maa nawaa shawaahid bay leedahay man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballaqahu allahu manaasila ashuhadaa'i wa in maata calaa firaashin niyada sha'nigeedu waa wen yahay marka cilmiga in la barto niyada waa in loo soo xaadiriyaa waa in lagu dadaalaa waa in la bartaa cilmigii aad iyo aad waa in lagu dadaalaa ilahay dartiina waa in loo bartaa wallahu aclam baaraka allah fiikum subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatubu ilayk